waatahay dhegeystayaal idaacadda star f m oo togobolka waqooyi bari subax wanaagsan dhammaantiin meel walba naga dhegeysaneysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaala ay ku qoreen oo subaxwal baad ka dhegeysataan halkan marka laga reebo sabtada iyo xadda wargeysada kale haddee daily nation the standard oo subaxan aad ku eegi doonto aan ku eegi doono waxyaalaha markaas ugu weyn bogagooda ay ku qoreen qeybaa dambe dhegeystayaasha fursad u siina saaka sida kusoo kaakacin kuwa badhiisteen maqalka idaacadda eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin soo wanaagsan dhegeysto wargeyska hore ee saaka destanna ku bilaabaya waxuu halka saaka ku qoraya faahfaahina ka bixinaya dhegeystayaal iyadoo markaasi waa waxaa markaasi loo diraya fariin wadanka ah iyadoo doorasho markaasi kusoo wajahan tahay iyadoo ay kala dirayaan sida wadanka france sidoo kale iyo weliba wadanka u k iyo weliba safirada iyo ama argada halka wadanka u falida u joogto wadamada kale ee western ama galbeedka dhegeystaha kuwaasoo looga digayo in ay doorasho hufan hufnaan markaasi ku salaysan inay ka dhacdo wadanka oon buuq iyo dhibaato markaasi aan ugla horkicin dhegeysta sida wargeyska saaka bogiisa halkan uu faahfaahin ku bixina wargeyska the standard bogiisa afraad wargeyska wuxuu halkan markaasi leeyahay kulan ay qaateen dabcan waa safirada ama wakiilada markaasi wadamada faranska waa wadanka france iyo wadanka sidoo kale ingiriiska halkan u fadhiya ay kulan ay markaasi la qaateen wasiirka maaliyadda u koryataan wasiirka isgaarsiinta ee dalka joy musheru iyo sidoo kale wasiirka amniga gudaha doctor fredi matianki loona xaqiijiyay markaasi in wadanka ay ka dhacdo doorasho kadib markii ay soo baxday mid kamid ah siyaasiyiinta dalka ay sheegtay in wadanka dabcan la dhici doono codadka tirada waa codadka ama tirada markaasi ee kenyaanka kuurahooda ama codkooda ay dhibanayaan taasoo muran fara badan dhalisay dhegeystayaal farina baaq loo kala diray in ay markaasi dusha ay kala socoto dhegeystayaal ama heer markaasi caalamiha dusha ay kala socoto wasiirka wasiirka wasiirka arrimaha gudaha doctor fran matiangi wuxuu sheegaya halkan uu leeyahay waxaa markaas u xaqiijinaynaa xulafadeyna ama sidoo kale dadka saaxiibada aan markaas waxyaalaha fara badan ay noo kala dhexeeyaan uu leeyahay in markaas wadanka ay ka dhici doonto inaad diyaar u tahay guddiga doorashooyinka xuduudaha i e b c inay qabato doorashaan hufnaan ay ku qabato si markaas cadaalad ah oo aan markaas eexin ay ku jirin dhegeystayaal sida wasiirka uu leeyahay halkan ukuryataan wuxuu asagana sheegay in dhanka dhaqaalaha markaasi laga dhisi doono ilaa boqolkiiba toddobaatan iyo shan g d p dhegeystayaal ee first quarter dhegeysta wejiga hore sida wasiirka uu ku sheega waxauna sheegay in ay wax waliba markaasi culeys kusoo boodo ay dusha u ridan doonaan sidoo kalena ku taageeri doonaan guddiga doorashooyinka xududaha i b c si dhibaata wadankaysan ugu dhicin laakiin waxaa arrimaha markaasi joho waa ukuryataan iyo sidoo kale joho misheru iyo wasiirka amniga gudaha doctor fred matiangi oo ayaga markaasi ballanqaday in wadanka ay doorasho ka dhici doonto horaan waxaa asxaabtan markaasi la filaya inay iska casilaan xilalkooda ay hayaan laakiin taas ayaa markaas noqotay in madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu markale dib ugu reebo kulaastooda oo ma u sheegay in ay iska haystaan xilalkooda wasiirnimada ilaa markaasi xilka ay markaas iskala degayaan dhammaantood wasiirka isgaarsiinta asaga wuxuu sheegay in dowladda wax waliba ay qaadan doonto loo marin doono si cadaalad ah toosna ay uga arki doonaan shaashadaha dabcan warbaahinta loona xaqiijinaya internet in uu sidoo kale dhibaato uusan kaga imaanin sida wasiirka uu ku sheegayo iyadoo uu sheegay doorashada in ay si toos ah qof waliba uu kala socon karo shaashadaha guddiga doorashooyinka xududaha i e b c iyo weliba qaabka markaas codaynta u kala socoto iyo ammaanka oo markaasi aadka loo adkeynayo sida ay wasiirada markaasi sheegayeen gabadha alan kasta ee markaasi halkan u joogto wadanka dhegeystayaal ee france waxay ayada markaasi leedahay in markaasi looga baahan yahay waa dabcan in loo baahan yahay sida ay ku sheegayso ergadan ayaa markaasi sheegaysa ama leeyihiin dowladda ayaa ka go-an qaabta qorsheynta iyo weliba sugnaanta waditaanka doorashada iyo weliba kadib in markaasi wadanka uu noqdo wadan markaasi xasilo halka gabadha markaasi jane mariot iyadana markaas ay sheegayso gabadha halkan u joogto ingiriiska waxay leedahay in markaas xaqiijinta markaas ay tahay mid maalgelin qof waliba u tahay ay nabadgelyada suurtagalnimada ay saameyn xoogan ku imaan karto dhegeysta wax waliba qallaasama dhibaato ay doorashada ku keento ama hirgalka ay imikan hanaanka doorashada wadanka markaasu ku socdo sida wargeyska saaka uu qoray halkan charity ngilu waa haweeneyda markaas iyadana waxay leedahay dabcan colonzo misioka wadada hakusoo dhaco mise dabcan wadada hakusoo dhaco waa sida gabadha ay ku leedahay wargeyska saaka wargeyska daystan wuxuu halkan markaasi faahfaahin kaga bixinaya isagana qeybtiisa bogkiisa afar tobnaad iyo shan iyo tobnaad waxaana markaasi digniin culus loo diraya madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka stephen closo mishoka waxaana u diraysaa farintan gabadha markaasi gabadha ka ah dhegeystan kituyi waxaana dabcan waa waxayna markaasi leedahay waa in markaasi raila uu ku biraa azimiola umoja mise waa in markaasi uu dhacaa ama uu iska joogaa waxaas dabcan ay u sheegtay dadka ukambani iyadoo markaas ka codsanayso in dowladda soo socoto laga dhex muuqdo dadka ukambani ama qoomiinta ukambani ay ka dhex muuqdaan kuwaasoo doonayso in ay xubin weyn ama qeyb weyn ay ka qaataan isku imaatinka ee markaasi kenyaanka lagu mideysiinayo uuna horkacayo wasiirkii oo ah ra-iisul wasaarihii hore dalka raila omolo odinga waxaana markaasi halkan sheegaysaa in isku imaatinkan ay tahay mid markaas guusha dhammaan hal ka wada dhigi doonto wadanka laakiin waxay leedahay mar raba coloso inuu gadaal u haro oo markaasi meel cillo ah dabcan uu ku baxo ama wado cilo uu ku baxo ma doonaya leedahay haddii uu kusoo dhici waayo wadanka azmiola umoja waxba yuusan ka filanin dhanka ukambani oo waa in markaasi uu iska joogaa gurigiisa ama u dhacaa sida markaas wargeyska bogiis afaritobanaa saaka ay ku leedahay dhegeystayaal warbixin halkan saaka la soo saaray waxay kaga hadlaysaa dhegeystayaal dabcan iyadoo maalintii shalay ay ku beeneed maalintii jaceylka dabcan waxaa halkan dabcan warbixin lasoo saaray looga hadlayaa dabcan mucashiqiinta ayaa markaas leeyahay waxay caqabad markaasi kala duwan ay la kulmayaan lacago fara badan qarashaad fara badan iyo hadiyado fara badan iyo weliba waqti fara badan oo ku baxay dhammaantood ayaa qaar markaasi soo cadaata ama soo ifbaxdaa dhegeystayaal in jeceylka uu jiro mise inuu qofka jeceylka qofka kale u hayo inuusan jirin sida wargeyska bogiisa saddexaad usaaku ku qorayo baaritaan markaasi lasoo saara lagu sheegay dadka in markaasi ka hor iyo ka dambaba ay markaasi kala baxaan ama kala tegaan jeceylka waxaa shalay markaas afariy tobanka febraayo ee ku beegneed la sheegaya dad ayaa markii ay ballamada qabsadeen ay isku imaatinkooda markaasi cudurdaar fara badan sheegteen oo sidoo kale xitaa kala guddoomi waaye dhegeystayaal waxyadii iyo jeceylkii rabay in markaas ay kala qaataan sababtu maxay tahay qof kale ayaa markaas u ballansan mise qof kale ayaa markaas ay ka cabsoonaysaa in lagu arko meelaheeda ayadoo qof kale qof kale ama kan kale ka qaadanayo caashaqa dhegeysta mise meel um lagu arkay dhegeysta qof waliba taxadari feejignaanu ka jiro halka qofka qaatana dhegeystayaal uu ka shallaanayo laleeyahay waxaa markaasu asagana kusoo baxaysa oo meelihii faraha badnaa uu kula jiray ama lugta uu kula jiray in ay isaga soo baxayso kadib markii shalay lasoo saaray nin markaasi saddex qof oo isla shukaansanayay kadib gabdhihii ee hal meel isku wada imaadeen kadibna waa uu feyngariyay ama waa uu suuxa laleeyahay dhegeystayaal waxaana markaasi wargeyska uu halkan saaga u qorayaa dabcan waxa uu keenaa dhibaato iyo qallaas iyo burbur fara badan arrinta markaasi maalinta jaceylka ee afar iyo tobanka taasoo laakiin dadka qaar ay ayaga qaarkood in yar oo keliya fursad yar oo kooban ay usoo ay markaas usoo hoyato halka badinkooda leeyahay in culays fara badan ay la kulmaan dhegeysta sida wargeyska the standard saaka u qorayo wargeyska dhegeysta saaka halkan sidoo kale wuxuu qorayaa boggiisa lixaad iyo toddobaad arrinta markaasi guuldarada ay ku kala imaatay madaxweynaha ku-xigeenka dalka william ruto iyo sidoo kale madaxweynaha uhuru kenyatta halkan wuxuu warka saaka qorayaa nafsi daradii markaasi ku habsatay labada dhinac waa nafsi daradii ku habsatay labada dhinac waa asxaabtii siyaasadda waa saaxiibadii siyaasadda labada kun saddex iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii waana madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto aalinta markaasi oo imikan ku eg dhegeystayaal oo markaas dhinac kale ku beegmatay dhegeystayaal one ama sidoo kale isku dirayaan farimo ama digniin culus dhinacyada kala duwan halkan wargeyska dhegeystayaal special dabcan report special uu ka diyaaray dhegeystayaal aadan keenaan waa xogyaha markaasi dhegeystayaal ee qeybta markaasi xisbiga jubilee coalition joint waa parliamentary committee ninka secretary ka ah waxuu halkan markaasi halkan kaga hadlay dhibaatada qaylada buuqa markaasi ka taagan tan iyo labada kun sideed iyo tobankii heshiiskii markaasi dhexmaray madaxweynaha dalka uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maysan isku wanaagsaneen oo sidoo kale waa midda iminkan siyaasadooda qeyb kale weji kale hor leh u keentay ama ku furtay taasoo culeyska markaasi iminkan uu dareemaya madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto kadib markii saaxiibkiisa siyaasadda ah uu markaasi qeyb kaga dusay dhegeystayaal ama dhinaca kale oo kaga baxay dabcan halkii la rabay in albaabkii marka hore ay ka wada galeen in haddana markaasi kasoo wada baxaan laakiin shaksi keliya ayaa albaabka keliya kasoo baxaya laleeyahay waxaana markaasi halkan ay markaasi tobankii sane ay lasoo dhaafay muxabo iyo jaceyl dabcan intaas la rabay inay ku dhammaato laakiin aysan ku dhammaanin inkastoo laakiin keliya ay isla quuteen keliya wixii hore dabcan waa shantii hore ee madaxweyne uhuru kenyatta wargeyska wuxuu halkan faallo kala duwan ka qoraya kadib markay soo ifbaxday ama soo shaacbaxday dabcan in uu si toos ah oo bareera ah u durayo madaxweyne ku-xigeenka halka madaxweynaha sidoo kale ku-xigeenkana asagana uu ka baaqsan waaye mise uu ka aamusi waaye madaxweynaha taasoo sheegtay in ay howsha si wada jir ah ee markaas iskula qabanayay weliba qorshooyinka ajandooyinka markaas isaga uu dejinayay madaxweyne ku-xigeen ahaan sida wargeyska bokiisa lixaad toddobaad saaka uu qorayo halkan ayuu saaka faahfaahin markaas kaga qoraya iyadoo markaasi dhinacyada kala duwan iyo dadka waxyaalaha markaas dabcan ay maleynayaan malaha imikan dhexyaalla maxay tahay oo dadka markaasi ay dareemi karaan ama qofka uu ka soo saari karo madaxweyne uhuru kenyatta sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto dhegeystayaal waa midda markaasi qof waliba in iminkan u muuqdo in uu murugeysan yahay murugada dhaxashay dhegeystayaal kala tega waa murugada dhaxashay markaasi kala tega madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxweyne ku-xigeenkiisa william ruto taasi qof waliba waxyaalaha markaas maskaxdiisa ku noqnoqonayso kusoo baxayso oo sidoo kale ku-culays ku xoogan kadib markii ay hal meel wadadooda ama hal wadda aysan lugta ay wada saarin sida wargeeska boggiisa faahfaahin special reportus ga diyaaray saaka kasoo qaada ka akhriso dhegeystayaal siyaasadda waxaa markaasi la kala genaya dhegeystayaal waa gobolada qaar halka wargeeska saaka wuxuu asagana qoraya uu leeyahay waa twenty twenty two dhegeyste wargeeska azimiyo la umoja iyo sidoo kale kuwa waa kenya kwanza halka azimiyo la umoja ledby uu hogaaminayo dhegeystayaal gavanaha countiga mombasa ali hasan joho kambeynkooda wuxuu markaasi ku sugnaa migori county halka dhegeystayaal oo ay ololahooda siyaasadda madaxweynaha ololaha ay markaas u wadaan raila odinga asxaab tiim ah oo markaasi joho hogaaminayo ayaa markaasi ku kala socda dhanka nyanza oo socdaalo kala duwan ku maraya halkaasay dadka kaga dhaadhicinayaan sidoo kalena u bidhaaminayaan cidda markaasi hogaanka ka dhexli karaysa dhegeystayaal madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxaana ay sheegayaan in socdaalo fara badan wadanka ay ku mari doonaan kuna tegi doonaan si ay markaasi guusha keliya hal mar ugu soo hoyato raila omolo odinga halka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto asagana kenya kwanza asaga iyo musalia mudavadi iyo sidoo kale moses watengula iyo xildhibaanadii markaas taabacsan xulafada ay ku sugnaayeen countiga nyeri dhegeystayaal halkaasi oo ku daafurayeen dhegeystayaal qeybteeda wejiga ugu hore ee waxaa loo yaqaano potomap dhegeystayaal ama sidoo kale waxaa hoos loogu soo qadaystarana markaas loogu gaarsiinaya qeybaha markaasi dhaqaalaha ee wadanka dhegeystayaal halkaasoo dhalinyaro markaasi kula kulmay sidoo kalena uu ololihiisa siyaasadda uu geeyay nyeri waxaana markaasi dadka shacabka iskugu soo baxay halkaasi kaga codsanayaan dhammaan xulafada asxaabta dhinacyada kala duwan taabacsan in ay qof waliba qofkiisa ay u codeeyaan ama qofka markaasi ay ku taageeraan sida wargeeska saaka uu qoray halkan faafaahin kambeynka ayaa weli markaas iminka si toosa si weliba baaxad ah u socda ugana fidaya gobolada qaar iyadoo laisku diyaarinayo doorashada guud ee wadanka ka dhacayso sideeda bisha dabcan bisha sideedaad ee sagaalkeeda sida markaasi ay u cilaamisay guddiga doorashooyinka xuduudaha ee i e b c dhegeystayaal waa dhegeystayaasha qeybahaan dhegeystayaal iminkan sina intaanan qeybaha kale ee dhegeystayaasha aan fursadda siinin bal aan soo qabto wargeyska bogiisa saddex iyo tobanaad wargeyska the daily nation halka wuxuu warka soo saaray saaka wasiirka wasaaradda waxbarashada doctor mogoha waa professor mogoha wuxuu leeyahay no extra cash ma jirto lacag markaasi dheeraad ah oo markaasi farsalada lagu sii dhisayo dhegeystayaal haddii marka intii lagu talakeli kaliya ayaa markaasi lahayaa uu leeyahay waxaa markaas iminka dhegeystayaal sida wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in fasalada qaar lasoo dhammaystiray kuwaasoo manhajka c b c markaas loogu fudaynaya dhegeystayaal waxaana fasalada loogu magacdaray manhajka cusub ee c b c classroom dhegeystayaal oo contracta ama kuwa markaasi mashruucda mashaariicda kala duwan ama qaatay in ay howshooda markaasi si fudud kusoo dhameeyaan lacagtii loo igmadan ama lacagtii loo dhiibtana markaas ay kusoo dhameeyaan dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan la qoraya uu leeyahay lacagta markaasi la doonayo in hal dhibc laba lix milyan calaa fasalkii halka fasalka lagu dhiso taasi ay tahay inay tahay mid haay sare markaasi qiimaheeda u kacayso dhegeystayaal iyadoo meelaha qaar la sheegaya inaysan biyo aysan jirin culeysana fara badan ku keenayso in meelo fogfog markaasi biyaha laga soo dhaamiyo ama laga soo daro si guriga ama si markaasi fasalka loogu dhiso dhegeystayaal oo ay markaas u helaan caruurta fasalaan waasica fasalna markaasi dhamaystiran waxbarashadooda heer sare ay ku qaadan karaan dhegeystayaal guud ahaan wadanka ayaa u sheegay in markaasi guud dabcan laga dhisi doono fasalo aada u tiro badan oo markaasi la doonaya in looga baahi baxo fasalo yarida ee wadanka markaasi ka taagan dhegeystayaal soo qabso wargeysyada kala duwan dhegeystayaal kadibna ka faaideyso akhriso waxyaalaha markaasi kala duwan dhanka siyaasadda dhanka horumarinta dhanka waxbarashada dhanka caafimaadka dhegeystayaal ayaa kaga bogan karaysaa dhegeysta soo qabso maanta dib ayaa loo furayaa jaamacadda iga waa igaton waa igaton dhegeystayaal kadib markii deem markaasi aada u tiro badan lagu lahaa waana lix dhibic hal bilyan dhegeystayaal jaamacadda ayaa markaasi xaqiijiyey ku-xigeenka fast chancellor dhegeystayaal sheegeen lacagtaasi in imikan ay heleen dowladda ina kasoo dhacda dhegeystayaal waxaana imikan ay tahay in lacagaha markaasi loogu bixin doono qeybta markaasi qarashaadka iskuulada waa qaabka qarashaadka jaamacadda sidoo kalena dhanka mishaaraadka arrimaha markaasi qeybta ee uu markaasi u degsan dabcan fasal dabcan jaamacadda hoos ahaan ugu dhacday taasoo sheegay in markaas imikan la daala dhici doonto ama sidoo kale lagu maareen doono lacagaha deemaha aadka u badan lagu lahaa dhegeystayaal wargeyska boggiisa sideedaad ee saaka qoray jaamacadda egaton iyadoo dib loo furayo dhegeystayaal sida wargeyska uu saaka qorayo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan soo wanaagsan dhammaantiin meel walbaa joogtaan naga dhegeysanaysaan dhegeystayaal xubinta wargeysada yuusuf bakda ee saakan la socodsiinayay waxaana sii xigi doonaa dhegeysa war wixii dalka dibadda naga soo gaaray sideedda subaxnimo barnaamijka hogaanka sidaas ay hanaanka jadwalka inoogu taxnaan doonaan hadduu ee bahraale ka noqo dhammaantiin subax wanaagsan meel walbaa naga dhegeysanaysa waxaan filaya si qurux badan inaad kusoo wada kacdeen sidoo kale wax ku wada karsanaysaan ku wada qabsanaysaan dhammaantiin dhegeystayaasha qaadka telefoonada ee iminka markaasi siinaya qadka telefoonka ugu hore soo dhow walaal magacaaga wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu bintan ku salaamaya soo dhowow shukran aada iyo aad maasanta gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka subax wanaagsan soo dhow walaalan ku salaamaya waan ka xumahay dhegeystaasi aad baan uga xumahay qadka kale siinayaa star f m halow soo dhow waan ku salaamaya subax wanaagsan walaal magacaaga haye se lagu yahay halkaas haye maxaa hadal haysaan haye aad baad mahadsan tahay star f m halow subax wanaagsan
alo xajiisi bakar walaal waan ku salaamayaa maxamuud daahir raqane waan ku salaama walaalo subax wanaagsan adiga dhegeystayaalkaba shukran gabad yareedna hadalkeeda waa maqlaya binta cadee waxaa leey subax wanaagsan beryahan waa la waayey
waa tahay ku maqlaysa maxamuudow waa i dhegeysanaysa way ku dhegeysanaysaa waa la waayey gabadha waa la leeyahay
Maxamuud- Walahi, ilaahay mahad leh, maxamuud alxamdulillah.
maxa- maxay tahay sababta keligeeda u salaamayso
ya sababta maxay tahay keligeeda u salaamaysa gabadha sababta adiga maxaa ka rabtaa kasi raacay arrimaha
aadoo maasanid maxamuudow
dhegeystayaal oo dhan waxaa leey subax wanaagsan aada iyo aad marka hadalaaga weyn wallahi hadda waxaan joogaa niyo gaarisa haye
marka wallahi gaarisa waxa ka socda wax aan la arkin weligeed aha haweenkii oo dhan baa mid kastaa baabuur wataa le siyaasaan u taagan yahay haye guryihii wax ku harayba male maxaa maxaa dhacay
haddee waxay leeyihin basiyaasu waxay leeyihin wuma reeb toban wuma reeb isla rabtood arki toban m c a waaba la garanaya haye gawaari maa dhawaaqi marka waxaan dhihi lahaa war ilaahi ha laga cabsado waxaan u malaynaya in waktigaba diyaar gabagaba u yaho aada iyo aad maxamuud haddii gaaris haddaad joogto ha haddee xeryaha qaxootiyada waa gaari kartaa Ah, iska daa adi wax baa jiraaye insha allah aada maasanta maxamuud aad buu maadsan yahay waa tahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمود آه، وطبعا أقيار
waa ku salaamay waa Waraqa.
mar kheera jogmaala mandhera سعودي وصاحب
alxamdulilah si waxna wanaagsan uga barisanay أها ilaahay nabadgelyo waana sii jooga aad ayuu u degan yahay مهم.
marka waxaan salaamaya maxamuud daahir dhaqane iyo dhammaan dhegeystayaalka adin iyo sabakad oo ku salaamaya inta iskaasan ku xidhan oo dhan waa salaamaya شكرا أدبض ما سنتها حقاك لقد كتلفونك سعودي ولا المقعقة waa dhawaa assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu xalimo salaad miya haa soo dhowow xalimo
waa dhaway maasha allah aada iyo aad meeshaan joogna nabadaa lagu baryey mhm dhib ma jira naxariista ilaahayn qabnaa mhm
intiiba muslimiinta oo star f m iskula xariirsanahay kullis wax wanaagsan aan leeyahay aad baad umahadsantah xalimo salaaday waa mahadsanta insha allah shukran aad bay umahadsan tahay eh, hooyadaasi xegayaasha kale qaadka telefoonadaan siinaya dhegeystayaal goorun warkii aad maqli doontaan hadduu ee baaraale ka noqdo xegaha qaadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga السلام عليكم يوسف بكر wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu
نسيت بوماري rashiid bumaani soo dhow saaxib
وافعنا ولا عاد بان نبض لكم هذا نبض لكم فكر تقول له ولا عادي شغل ولا عادي افضل لو كان ولا كيف aada iyo aad
هذا ويت بنت عبد iyo daahir maxmuud dhaqan waan salaamay ugu salaam saayid wala kay aada baad umahadsan tahay een, waa tahay xegaha kale qaadka telefoonkaan siinaya soo dhow walaal magacaaga
helo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga isbakasi waxaa acno wanaagsan waa maariif dowlad deegaanka soomaalida etoobiya gaala soo xiriirina soo dhow maria
wabahareentii halkan halkan ku sugunaa waxaa laana kama jira suucana looga wabareystay
aada iyo aad muslimiinta dhammaantood waa salaamaya anoo ku salaamaya walal shukran aad bay umahadsan tahay waan ku salaamaya anigana xigaha kale qadka telefoonkan siinaya star f m halow wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu halow star f m halow waa tahay qadka ka xun gabadhaasi xigaha kalean siinaya star f m halow waan ku salaamaya
waan kaa qaaday saaxiibkay
walaal magacaaga isaaq manuur baan ilaa xaraan xaryaa dhawatay ifaan jooga walaalo walaal ifo isaaq sanuu yahay ifo ifa waa lagu nabad qabaa alxamdulilah waxbaraygu waa nabadniyo ilaahay amarkiisa goobaha waxbarashadana waa loo dareeray caafimaad iyo nabad baan hoogaho yaro niyo xergeb baa ihay ee waxa sidaasa way iska jiraan laakiin sida kale kanaa waa nabad qabaan alxamdulilah alxamdulilah alaziid waa tahay allah caafi dhammaan dadkaan leeyahay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya bal intaanan warkii sideedii subaxnimo xamdi gurey ee dhegeystayaasha aysan dhegeysanin laakiin aan siiyo dhegeystaha qadka telefoonka star f m soo dhow walaal magacaaga
Hello.
waan ku salaamayaa haye
salaamuunta waa alxamdulilah magacaaga
maxamed farax maxmed halkay ku sugan tahay
gaarisa see lagu yahay waa la fiican alxamdulilah wax balaayo ma jirto maxaad hal haysaan nabad umaan sheegaynaa alxamdulilah allah yaziida dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
السلام عليكم يوسف بكر wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu
اه وانا كسمي لها يوسف ادريس لو جو عمر احمد cumar maxamuud baad joogtaa
اه hadee ka tirsan tahay
دجمه برامبره haye
وان في عنا الحمد لله نوى شينا نودا لو بريه maxaad isku keenteen saaka
نواد ام لسك في عيه ha
علين حق وحب انت من دورشده ehe
انت دير لو ما لو ولا قاعد يصير بالفكيف فوله وجرانجر بدك كتيجه Eh,
marka jaanjarta guriga markaa ku fuushana laad baa ku kicini marka hadhow waad soo degeysana maarata waa iisoo hoos dhigi baa leed ha
marka badi dadka wuu iska fahma wax kastaba aad baad umahadsan tahay Een, wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi cumar axmed iga soo wacay saaxiibka yusuf oo, eh, star f m halow haye asalaamu calaykum waraxmatullahi wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga magaca waa maxamed ibraahim maxmed oo kala soo xiriiraya county maneera maneera se lagu yahay saaka alxamdulilah nabada lagu bariyey goobihii ganacsiga waxbarashada dhammaan waa loo dareeray wax dhibaa ma jiro alxamdulilah ilahi baa ku mahadsan shukran aad baad umahadsan tahay waa tahay dhegeysta warkii sideedii subaxnimo u diyaargarooba xamdi gurey oo markaas inoo soo jeedin doonta hadduu ay bahraal ka noqdo dhegeystayaal kadibna barnaamijka hogaanka maqli doontaan laakiin hal dhegeystayaal qadka telefoonka sinaa kusoo gabagabeynaya halow star f m soo dhow magacaaga yusuf aad baan ku salamaya sheekh wanaagsan muumin miya ninkan
muuse muum ismaaciil haye saxbi wajaanaan ku suganay maqalka masasiixa maasha allah aha
dhammaan dhegeystayaasha qaaliga ah iyo awliyaashooda dhammaan waxaa leeyahay sax wanaagsan xamdugulin sax wanaagsan leeyahay saaxib soo qaali sax wanaagsan adigo aad baad mahadsan tahay saaxiib dhegeystayaas uu mahadsan yahay muuse muumin dhankaas oo jeer iga soo wacay dhegeystayaasha aada umahadsanynsida qurux badan ay ula socdaan barnaamijka Eh, sidoo kale waa xubinta wargeysada iyo sidoo kale aan ku ogaano saaka sida kusoo oo sux waliba sida kusoo kaakacan kuwa baristaan dhegeystayaasha sharafta leh ahla wasahlan marxaban bikum salaamu ullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kulanti wacan oo wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeysta lagu soo dhawaada barnaamijka hogaanka ah maalin talaada ah dhegeysta arrimaha gargaarka binaadinimada ee qaxootiyada ayaad ku dhegeysataan barnaamijka dhegeystayaal talaado weliba arrimaha hogaanka arda saaka waxay ku beegantahay ay ku asteysantahay shan iyo tobanka bisha febraayo sanada labada kun koob iyo labaatanka waxaana barnaamijka intuu hawada ku jira dhegeysanana socodsiin doona anigoo ah yuusuf bakat waxayna markaas ugu dambeeyay ayaan markaas isla wadaagi doona isla dhuuxi doona dhegeystayaal qodobada markaasi aan ka soo qaadana mise ka soo xeegano hay-adaha kala duwan ee wadanka dabcan waa hay-adaha kala duwan ee markaasi caalamiga ah mise adduunka sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda markaas u qaabilsan qaxootiyada u n h c r hay-adda sidoo kale u qaabilsan dhegeysta beeraha ee faw hay-adda caafimaadka w h o hay-adda cunnada adduunka w f b hay-adda markaasi u n ocha aada aada u tiro badan ayaa dhegeystayaal iyo weliba hay-ada caruurta ee markaas yunisef loo yaqaano ayaa markaasi soo kala qaadana dhegeystayaal cid waliba markaasi danaynaysa qiimeynaysa arrimaha bulshada markaasi ku aadan dhanka qaxootiyada dunida dalka kenya kuwa soomaaliya barakacyaasha kuwa saylemsikaaska loo yaqaana dhegeystayaal ama kuwa nabadabcan doonaya in markaasi maangeliyo ay helaan iyo weliba xaaladihii markaasi ugu dambeeyey qaxootiyada dunida halkay marayaan dhegeystayaal warbixinadaas ayaa dhegeysta kadhadoona madaqli doontaan meel waliba aad joogtaan naga dhegeysanaysaan kusoo dhawaada star f m barnaamijka intuu hawada ku jiro waxaa daadiinaya yuusuf bakat haddii markaasi fursad aan sinina dhegeystayaasha qeybaha dambe ayaan fursad ku siin doonaa haddii markaasi aan fursad u helno qodobdood markaas ay noo soo baxaan ayaan siin doonaa dhegeystayaasha qaayaa sharafta naga mudan dhegeystayaal meel walba joogtaan subax wanaagsan hay-adda u n oja ayaan ku bilaabana dhegeystayaal geeska afrika waxaa ka jira mid ka mid ah abaarihii ugu darnaa oo loo yaqaano lanlina waa dabcan eraye markaas ay la soo baxeen ama sidoo kale loogu magacdaray ka dhashay taariikhda dhow waxayna hay-adaha ka shaqeeya arrimaha binaadinimada sheegayaan in la haysto dabcan dhaqan kooban oo lagu badbaadinayo nolosha iyo weliba dabcan maciishada ka hor inta aanan markaasi bulshooyinka geeska afrika oo dhan la kulmin saameynta ugu xun ee abaaruhu ee markaasi geeska afrika ay ku dhufatay abaarta hadda jirta ayaa dabcan aada u daba dheeraatay oona socoto saddex saddex xilli roobaad oo markaasi aada u liidatay oo sidoo kale aan deyin inta u dhexeysay labaiyo tobankii ilaa afariyo toban waa inta u dhexeysay ilaa labaiyo toban ilaa afariyo toban milyan oo qof ayaa markaasi hadda wajahayaan herar sare oo cunno yari ilaa iyo biyo la-aan ba-an oo guud ahaan wadamada markaasi kenya etoobiya soomaaliya ay ka dhex taaganta mise ka dhex jirta sida hay-adda qaramada midoobe qeybta u qaabilsa u n ocha ay soo saarto warbixintaasi saddexda wadan ee shan dhibic shan milyan oo caruur ah ayaa la filayaa inay markaas nafaqo xumo ba-aan ay soo wajahdo sanadkan in badan in ka badan ilaa iyo hal dhibic lix milyan oo ka midna ahina ayaa markaas hayso nafaqo xumi qoysaska waxay markaasi qaadanayaan waa tallaabooyin quus ah iyo weliba inay markaas nolosha ay aada uga sii liitaan ama hoos dhac xoogan ku imaato noloshooda iyadoo boqolaal kun oo qof ah oo ay tegeen guryahooda iyagoo raadinaya cunto biyo iyo baad tani waxay markaasi korinaysaa halista iyo weliba isku dhacyada beelaha iyo weliba culaysyada saaran adeegyada as-aasiga ee hore markaas ugu koobnaa in ka yar koox markaasi ahaan ilaa iyo laba boqol koob iyo labaatan kun oo qof ayaa ku barakacay abaarta ka jirta soomaaliya oo keliya taasoo sheegtay qaramada midoobay inaysa markaasi sare usii socoto oo weliba ee xaaladaha markaasi ay sii adkaanayso marka kadib laga soo tago xoolaha duunyada dhegeystayaal oo imika dadka bini-aadamka ay markaasi noloshooda khatari ku jirto meelaha culisyada markaasi ay ka jirta koonfur galbeed iyo galmudug iyo sidoo kale qeybta markaasi jubbaland ayaa ka mid ah dhegeystayaal ay dadka markaasi aada ugu baaba-ayaan bakool ayaa lagaso lagu waramayaa in dad aada u tiro badan ay markaas imikan wax afka ay saaraan ama quutaan ay la-yihiin taasi keenaysa in ay qaarkood ay u dhinteen gaajo waxaa jiraan caqa- daban cawaaqib xun oo soo wajahaysa haweenka iyo weliba caruurta oo ay markaasi ku jiraan khatarta sii kordhaysa ee xadgudubka ku salaysan jinsiga ka faa'iidaysiga galmada iyo weliba xuq- weliba xadgudubka iyo weliba carqaladeynta marinka ee uu oo dabcan marinka aan loo maraynin xa- waa xalka ay dhibaatada eh, dabcan waa xal- helidda aan weli markaasi looga gaarin taasi ay keenaysa in dad aada u tiro badan markaasi ay meelaha kala duwan ay tegayaan ama safaro kala duwan u marayaan si ay baad markaasi biyo cunno ay ugu raadiyaan xoolahooda ay weliba noloshooda ayaa markaasi cawaaqib xum kala kulmaan soomaaliya ilaa iyo lix iyo toban kun oo caruur ayaa markaasi laga dee- laga daaweyey nafaqo xumo ba-an oo ka taagan toban waa tobanaan kun ayaa sidoo kale helay gargaar hoy iyo weliba agab cunno oo markaasi iskugu jiraan si markaasi looga loogu helo inay sidoo kale noloshada kaafin karaan gudaha kenya u nta iyo weliba hay-adaha ayaa markaasi diiwaan waa dowliga aan ahayn iyo weliba golayaasha waxay markaasi gaareen in ka badan ilaa iyo laba boqol oo kun oo gargaar ah tan iyo markii la biloabo codsiga flash of september 2021 etoobiya waxaana markaasi la gaarsiiyey dadku ee markaasi ku dhibaataysan ah, inay markaasi helaan cunno oo cunno la-aan halkaasi ka jirto biyo la-aan daryeel caafimaad hoy iyo weliba gargaar xoolo oo dadka markaasi ay saameeyeen abaaruhu dhaqaalaha badan ayaa markaasi loo baahan yahay inay deg deg si ah ah, looga hortago dhegaystayaal khasaaraha ballaaran ee nafeed oo geeska afrika ka dhaca muddada soo socoto waxaana sidoo kale loo baahan yahay in markaas la dhiso adkeysiga bulshooyinka ka horta dabcan naxdinta mustaqbalka dhibaatada ku keenayo waa dabcan howla- waa howlwadayaasha iyo weliba arrimaha gargaarka biniaadinimada ayaa codsatay in in ka badan ilaa iyo lacag gaarayso maraykanka afar dhibic afar milyan oo gargaar ah naf badbaadin ah markaas dadka loogu sameeyey ilaalin in ka badan ilaa iyo sagaal iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool etoobiya kenya soomaaliya labada kun laba iyo labaatanka sanadkan gudihiisa in la helo si wax looga qabto baahiyada kala duwan ee dhibaatuhu abaaruhu ay kasoo gaartay kuna dhufatay dad aada u tiro badan sidoo kalena kaga dhinteen xoolo aada u tiro badan kuwaasoo u waayeen ama sidoo kale ay qaban waayeen halka ay la miciinbidaan dhegaystayaal waxayna markaas ugu baaqeen deeq bixiyaasha inay mar- maalgeliyaan codsiyadan si ja- si de- si jawaab ah si deg deg ah markaas loogu helo waxa laqaqabashada ah jawaabahoodana ay u baahan yihiin in kaalin xoogan laga qaato kenya iyo sidoo kale etoobiya iyo sidoo kale wadanka soomaaliya kuwaasoo la sheegay inay ugu dar yihiin imikan waxaa hay-adda qaramada midoobey sheegaysaa haddii aan markaasi kaalm- kuwa kaalmo bixiyaasha ay sidoo kale dadka tirada badan ay u baahan ka- kaalmada ah oo sare ay s- usii kacayso muddooyinka soo socdo ama bilaha soo socdo haddii aan waxba markaas laga qabanin waxaa hay-adda qaramada midoobey indheindheen fara badan ay ku sameysay meelo aada u badan ama goobo goobo aada u tiro badan oo dad markaasi aada u nugul ay ku nool yihiin sidoo kalena xoola dhaqata ah sheegeenna in baahi markaasi fara badan ay dareemayaan cunla-aan iyo weliba hoyga oo markaasi aada ugu liita ugana xun iyo weliba qoraxda oo markaasi aada u kulcircirayso sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegayso warbixinteeda ay taasi aysan u dulqaadan karin bal sidii wax loogu heli lahaa loogu raadin lahaa inay helaan baad biyo iyo sidoo kale goob hoy iyo weliba na- daawooyin nafaqa ah iyo cunnooyin nafaqa iyo markaas inay helaan sida hay-adda qaramada midoobey warbixinteeda ay ku sheegayso warbixinta qaramada midoobey u n ocha waxay sidoo kale diiradda ku saaraysaa eh, dabcan ku saartay kaga hadashay mustaqbalka soo socdo iyo weliba qaaradda eh, geeska africa iyo east africa sida ay markaas noloshooda dadkooda ku maareyn karaan haddii aan waxba markaas laga qaban sidoo kalena eh, noloshooda waxay ku taagnaato mas asaasi ah aansan loo qaban ama loogu sameynin inay sidoo kale nolosha si adkaan karayso hay-adda qaramada midoobey waxay sheegtay in kaalin weyn oo xoogan ay ka qaadan doonto sidii markaas dadka wacyigelin loogu sameyn lahaa sidoo kalena looga dhaadhicin lahaa in markaas iskooda wax u qabsadaan sidoo kalena gacantooda wax kusoo goostaan si in si- eh, si ay uga kaftamaan dhibaato kale ama gacan saddexaad ama gacan labaad oo ay noloshooda markaas ay dareemaan ama sidoo kale kaga shaqaystaan howlaha kala duwan ay markaasi sheegtay qaramada midoobey un ocha inay tababaro kala duwan kusii doonto haddii markaas iskala kaashadaan wadamada etoobiya wadamada soomaaliya kenya si markaasi halku- halkooda mar- ahaankooda markaasuu hal u noqdo qaramada midoobey waxay markaasi aada uga deeranaysaa dhibaatada ee soo noqnoqonayso culeysyada faraha badan ee wadato ee abaaruhu ay aada ku saameeyeen dad aada u tiro badan wadamada markaasi soomaaliya etoobiya iyo sidoo kale wadanka kenya ayaa sheegtay in iminkan xaaladaas markaasi loo baahan yahay in wax looga qabto ama sidoo kale waxay ka qabtaan kenya ayaa markaas la sheegaya goobaha ugu dhib- ugu dhibaatada badan ama sidoo kale has- eh, xanu- eh, ugu xanuunka badan imikan ee dhanka macluusha ayaa ugu badan gobolka waqooyi bari kuwaasoo la sheegay in muddooyinka ugu dambeysay ilaa iyo koob iyo toban bilood aysan roobab ka dayn halkaasoo ku- noloshii ku adkaatay sidoo kalena xoolihii kaga hayaameen ama xoolihii markaasi kaga dhinteen kaalinta afar dhibic afarta milyan maraykanka markaasi laga soo qaadaya ma sidoo kale kuwa deeqbixiyaasha ayaa la sheegayaa in ay sidoo kale loo mari doono hanaankeeda si wax loogu qabto laguna kaafiyo dhabcan baahiyada kala duwan ee dadka markaasi culaysyada ay dareemayaan qaramada midoobe waxay sheegtay in culeysyada markaasi u baahan in ay keli ah aysan ku koobnayn hal wadan balse u baahan tahay wadamo aada u tiro badan si markaasi loo helo cunno markaasi tayadeeda aada u wanaagsan afar dhibic afar bilyan oo lacagta maraykanka ah oo aansan yareen ayaa sheegay ayaa sheegtay ama ay sheegtay qaramada midoobey inay deeqi karto sidoo kale lala socon karo xaladeeda lacagtaasi halkay ku baxayso qaramada midoobey waxay sheegaysaa in si jawaaba deg deg ah markaasi uga falceliso sidoo kale loo helo sidii xaaladaasi loogu gudbi lahaa loona heli lahaa tayo markaasi dhammaystiran ee dadka halkaa ku nool ay ku noolaadaan ama qaxootidaa ama dadka markaasi saylamsikaaga dadka markaasi muhaajiriinta dadka markaasi meelo fog niyadooda ku jirto in ay xasiliyaan niyadooda ay sidoo kale helaan deeqyada markaasi kala duwan ee hay-adda ay bixinayso dhegeystayaal arrimahaasn barnaamijkaas aa ka dhegeysta aldeerada ku saaran dhankaasi etoobiya dagaalada ka socda gobolka waqooyi ee gacanfarta ayaa weli socdaa si looga hortago ama sida uga hortago gargaarka la gaarsiiyo gobolka ay dariska yihiin ee tigree hay-adda qaramada midoobey ee horaa markaasi digniin culus u dirtay wadanka etoobiya sidaasuu ku sheegtay abiy axmed inuu tilaamada markaasi uu ka yareeyo sidoo kale uu ka qaado faragelinta oo markaasi waqooyiga etoobiya uu ku hayo taasi uu sheegtay in culeys aadu tiro badan ay ku keentay halka sidoo kale cafarta qeybteeda markaas ay ka xadidayso ama sidoo kale ay ka reebayso si markaas aan loogu tegin taasoo qaramada midoobe ku sheegtay inay tahay mid markaas xuquul aadanaha meel kaga dhacayso joe baiden oo dabcan wadanka maraykanka ayaa arrimahaasi kaga hadleen waxaa kaloo dabcan wadada barakaca ballaaran iyo weliba soo kusii kordhaysa baahida biniaadinimada ee canfarta gaadiidka sahanka ama sahayda sida ee biniaadinimada ee kusii jeeda loo dabcan markaas inuu galo tigree halkaas oo inka badan ilaa iyo shan milyan oo qof markaasi ay u baahan yihiin cunto iyo gargaar kale weli hakad markaasi ku jira howlaha biniaadinimada dabcan ayaa loo dhimay ama hakad u galay waxaana markaas ugu wacan shidaal la-aanta oo sidoo kale shidla-aan la-aantii oo markaas culays xoogan ku keentay lacagaha lacag lacagaha cadaanka iyo weliba sayiga waa dabcan sahanka arrimaha markaasi ee qofka gargaarka u baahan oo ku sahmin karo ama sidoo kale noloshiisa oo kusii maareyn karo isbuuci baa lasoo dhaafay n g o-da caalamiga ah ayaa tigree markaasi afar iyo toban matrik oo tan oo daawo ah soo gaadhsiisay ama gaarsiisay halkaasi si lagu daabayo kuwa markaasi culeysyada dareemaya ama dhaawacyada soo gaaray mase xanuunka markaasi qofka marka barakac u dareema mase xabada mase waxyaala fara badan magaaladiisa ku dhacayso inuu isbedelaya xanuun ahaana gargaarka nafo markaasi lagu badbaadinaya oo loo maraya hawada waxaa markaasi lagu daaweynaya laakiin waxa ka fog wixii markaasi loo baahnaa oo asaasiga dadka ay quwado lahayeen dhegeysteen in halkaas ay galaan wejig labaad ee ololaha tallaalka ee jadeecada ee tigree sida kale markaas loomarkaas lasoo gebagabay waxaana markaasi la gaarsiiyey ama loo geeyey ilaa iyo shan boqol sagaashan iyo shan kun oo caruur ah lixdan iyo sagaal gabdhood meelaha markaasi qaarna shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay inay markaasi lugeeyeen ilaa iyo soddon iyo shan kilomitr si ay u bixiyaan adeegyada tallaalka shida dabcan ay markaas dadka ay heli lahayaan ama sidoo kale loo baahan yahay inay helaan talaalkaasi oo dadka waayeelada dabcan waa dadka aan markaas dabcan waa talaalkaasi ay qaadanayaan dadka dumarka iyo sidoo kale caruurtooda cuntada qaybinta xadidan ayaa sidoo kale cad ugu sii socotaa dhankaasi tigree tan iyo martamihii oktoobar ee sanadkii hore aynu soo dhaafnay labada kun iyo koob iyo labaatankii keliya sideed boqol sideetan iyo waa sideed boqol sideetan kun oo qof ayaa helay cunto tani waxay tari markaasi dadka ay tahay in la gaaro toddobaad kasta sida hay-adda qaramada midoobe ay ku sheegayso dabcan gudaha canfarta dagaaladu waxay markaasi barakiciyeen boqolaal kun oo qof waxayna markaas sababeen cuntooyin cunto oo aan hayn dabcan in ay markaas tayadeeda ay heer sare ka gaarsiintahay weliba baahida caafimaadka oo deg deg ah laakiin amni darada ayaa sii socota oo si ay markaas loo xadidi karaa gelitaanka gelitaanka oo ay sheegtay inay aada markaas u adag tahay oo sidoo kale aan la geli karin oo ay markaas ciidamada federaalka etoobiya ay geedaha ama dabcan xeraaraha markaasi ay ku hareereysan yihiin meelaha la gaari karo ee canfarta ku dhowaad ilaa iyo sideed iyo shan kilomitr kun oo qof ayaa markaasi dabcan halkaasi la helaya gargaar ama helayaan gargaar cuno isbuuci lasoo dhaafay tirada dadka la gaarsiiyey dhegeystaal gargaarka cunada tan iyo bartii waa tan iyo bishii oktoobar in ka badan ilaa iyo shan boqol oo kun oo qof ayaa la gaarsiiyey gargaarka gobolka dhamxaarada deriska ah in ka badan ilaa iyo hal milyan oo qof ayaa hela gargaar cunno isbuucii lasoo dhaafay guud ahaan dabcan saaxadda dabcan waa saddexda gobol heerka nafaqada darada cunnada iyo weliba haweenka uur kale iyo kuwa markaas naas nuujinta ayaa loogu soo waramaya inay markaas aada u sareyso xaaladooda caafimaad iyadoo awooda baarista nafaqeynta ee tigrey ay tahay mid aada markaas u naxdingelinayso dhibaatada halkaasi ka taagan ee ciidamada etoobiya ee markaas halka ka wadaan horaan ayaa markaas looga digay inay markaas faragelinta ka daayaan sidoo kalena ay ku wada hadlaan miiska wadaxaajoodka laakiin taasi waxaa markaas iska biya diiday ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed taasoo haddana culayska sii badanayso oo la sheegaya in halkaas ay adkaatay gelitaankeeda oo markaas laga furanaya baabuurta ama kuwa markaasi sahayda sida ee loo usii jeeda usii marayaan kuwa markaasi tigre afarta ayaa ka mid a dhegeystayaal kuwa culeysyada faraha badan sidoo kale haysato laakiin awoodan waxay iminkan markaasi kaga go-ontay dowladda federaalk etoobiya sidii gacan ugu dhigi lahayd sidoo kale loo heli lahaa wadan markaasi mida kadib markii tigre ay sheegtay inay tahay mid markaasi goonistaag samayn doonto dabcan siyaasad ahaan ay kaga bixin doonto etoobiya taasi markaas u cunimaysay sidoo kalena ula qabsan waayey ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed halkaasoo duulaan weerar xoogan uu ku qaaday novembar sanadka aynu soo dhaafnay dhegeystayaal kuwaasoo sheegay in dad aada u tiro badan ay ku barakaceen sidoo kalena ay ku dhinteen malaayiin qawiif ayaa markaasi hay-adda qaramada midoobay u n ta waxay markaasi sheegtay dad aada u tiro badan in ay galeen qeybta markaasi koonfurta sudan taasoo ay markaas aysan helin tilaabadii laga rabay in ay waa dabcan aysan helin taageeradii loo baahnaa inay qaramada midoobey ka helaan inkastoo laakiin dabcan waa sudaanta iyo sidoo kale etoobiya xurguf xoogan u dhexayso haddana waxay markaasi qaabishay qaab kale laakiin dad aada u tiro badan ayaa weli markaasi ku go-doonsan dhibaato xoogana ka haysataa gudaha markaasi etoobiya oo qaybta markaasi waqooyiga tigree horaan ayay ahayd ninka markaasi hogaaminaya in uu dabcan sheegay qaab markaasi qoraal ama qaab video ah uu hawada markaasi warbaahinada usoo maray ku sheegay in uu doonayo markaasi in miiska wadaxajuudka isku wada imaadaan sidoo kalena la joojiyo xabad joojin dadka markaasi la sheegaya in aysan helin waxyaalihii as-aasiga loo baahnaa biyihii cunadii dhegeystayaal iyo sidoo kale adeegyadii caafimaadka bangiyadii oo sidoo kale lacagihii iyo beleeleqo xoogan ee ka dhacday mikhayl dhegeystayaal ee wadanka etoobiya qaybta waqooyiga ah ee tigree warka ayaa dhegeysan doontaan dhegeystayaal kadibna aan isku soo laaban doonaa arrimo fara badan ayaa saaka diiradda ku saari doonaa markaas soo noqona dhegeysta waxaan eegi doonaa dhanka madagaskar soomaaliya abaarteeda dhegeystayaal ba-aan iyo sidoo kale waxaan eegi doonaa nigeria waxaan fiirin doonaa dhegeystayaal afghanistan dhegeystay waxaan sidoo kale eegi doonaa wadamo aada u tiro badan dhankaasi koonfur africa iyo weliba culayska iminkan mar kale dib ugu soo laaban doono sida markaasi looga gaashaaman karo ama sidoo kale soomaalida waqooyiga waa dabcan waqooyi bari iyo kuwa markaasi kenya waa kuwa soomaaliya sidii markaasi loogu heli lahaa xaalad tan markaas iminkan ay ku jiraan mid ka duwan dhegeystayaal kadib warbixin qaramada midoobay u n ocha ay soo saartay dhegeys hagaag dhegeysta warkii ayaa soo dhegeysateen ee tobanki waa sagaalkii subaxnimo raalli ahade arrimaha geeska afrikaan dib ugu soo laaban doona dhegeystayaal iminkan waddanka markaas u n oja waxay warbixin ka soo saartay kaga hadashay dhegeystayaal khatarada dhibaatada si looga jawaabo duufaanta kuleylaha ee ah de batstray koox wax markaasi ka qabashad ah xaaladaha degdega ah ayaa markaas imaanayso ama imaanayaan iyadoo markaasi ay daabulay dabcan daabulayaan meelaha ugu daran ee markaasi dhibaatadu ay ka dhacday ee waddanka madagaskar ay ugu tegayeen jawaabaha ay markaasi dowladaha hogaaminayso qaramada midoobey hay-adaha aan markaasi dowliga ahayn iyo weliba shaqaalaha qaramada midoobey ee markaasi qiimeynta iyo weliba iskuduubariidka musiibooyinka u n d a c ayaa markaasi ka dabcan deeq markaasi madagaskar gaarsiisay si ay ugu taageeraan dadaalada markaasi gargaarka taasoo ay ugu mahad celinayaan midowda yurub oo markaasi fududeysay buundada hawada markaasi ay markaas loogu afjaro dhibaatada xalka oo dabcan dhibaatada markaasi ka taagay wadankaasi iyadoo markaasi loo maraya qaabka bini-aadnimada deeqda ay gaarsiisay kasogow qaybinta markaasi raashinka dabcan waqtiga kulul ee markaasi hay-adda ulada adduunka w f b iyo weliba howlaha ilaalinta ay qaybinayaan hay-adaha qaramada midoobey u qaabilsan daryeelka caruurta iyo weliba sanduuqa dadweynaha ee qaramada midoobey bahwadaagta caafimaadka oo ay markaasi ka mid yihiin hay-adaha caafimaadka adduunka w h o hay-adaha qaramada midoobey u qaabilsan daryeelka caruurta unicef iyo weliba n g o-yada la halmaala ayaa markaasi hay-adda biniaadinimada iyo weliba waxay markaas u direen daawooyin markaas laga maarmaan ah oo ay markaas caafimaadka deg dega wax looga qaban karo laguna horumarin karo gargaarka biniaadinimada deeqaha ay markaasi ku taakulayaan mise ku siinayaan dadka dhibaatada halkaasi ka haysta waxaa kamid a dhegeysta sida mara kaneecada iyo weliba agabka kahortegeda cudurka safmarka covid sagaal iy meelaha markaasi duufaanto ay saameysay oo culayso fara badan ay ka jiraan sida hay-adda qaramada midoobe ku sheegayso qaybta markaasi un ocha waxay sidoo kale markaasi sameynayaan dabcan rogog caafidaba rog caafimaad oo ay si deg deg ah wax loogu qaban karo laguna daryeeli karo dhibaatada ay markaasi la soo dariso dadka barakacayaasha ah oo kasoo kacay ama kasoo barakacay meelahooda deegaanada ay degnaayeen waa dhankaasi madagaskay la howlgalayaasha waxaa markaasi lagu siinayaa dhegeystayaal sidii wax loogu qaban lahaa laguna ilaalinaa sida fayadhowrka biyaha nadaafadda oo ay markaasi ku jirta ay ka shaqeyn karayso hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan caruurta unicef ayaa markaasi qalabeyn gaarsiisay meelaha ay dhibaatadu saameysay waa howlwadanayaashu ay sidoo kale wax kaga qabanayaan sidii loogu heli lahoy dhammaystiran oo ay soo iibinayaan xirmooyin markaasi wax looga qaban karo sidoo kale lagu has-aasi karo ma loogu dhisi karo qoysaska horumaha caafimaadka iyo weliba dugsiyada ayaa markaas iminkan muhiim u ah dhegeysta sida horaan ay ku sheegtay hay-adda qaramada midoobe un o j sidoo kale hay-adda markaas u qaabilsan caruurta unicef oo ay markaas iskaashanayaan sidoo kalena si taxadar wax loogu qabanayo waxaanay sheegayaan in hore waa xarumaha caafimaadka weliba qobaha markaasi qoysaska la dejinayo ee hoy ka dhiganaya weliba dugsiyada inay markaasi muhiim ay tahay in wax looga qabto isbedelkoodana markaasi la dareysay dadka shacabka ee markaasi ku barakacay ama soo barakacay ama kasoo barakacay wadanka madagaska waxay hadda qaramada midoobe sheegaysaa in qaxooti weliba ama qofka marka barakac uu yahay qaxooti weliba uu yahay inay markaasi kaalinteeda waajibkeeda ama doorkeeda ka ciyaari doonto iyadoo markaasi kaashanayso lacagaha sanduuqa midowga qaramada midoobey markaasi ay ku taakuleynayso mise ku siinayso halkaas dadka qayb markaasi la ahan karaan dadka shicibka kale ama dadka kale ay markaasi noloshooda caadiga iskaga jiraan waxay hadda qaramada midoobe sheegaysa in sanadaha u dambeeya ee waqtiyada kasoo bilaato labada kun iyo tobankii ilaa sanadka labada kun labada kun laba labaatanka iminkan aynu ku guda jirno dhegeystayaal ay tahay dhibaato xoogan ay haysato dadka muhaajiriinta dadka barakacyaasha dadka markaasi magangelyadoonka ee sinamsikaska loo yaqaan dhegeystayaal kuwaasoo sheegeen in ay markaasi balaayin shin ah dalka marka waa balaayin shin markaas maraykanka lacagtiisa ay ku baahday oo ay sidoo kale iminkan aansan lasoo afjarin oo culayso markaasi qaaradda afrika ay ka taagan tahay dhegeystayaal waxaana wadamada markaasi ugu sixir bararka ugu xunca ka mid wadanka uganda wadanka markaasi madagaskar wadanka dhegeysta libiya wadanka yemen wadanka sidoo kale dabcan etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya ayaa qaybo markaasi kala duwan kasoo kala galeen dhegeystayaal kuwaasoo sheegay in tirada markaas looga bayahay in dabcan baahiyada faqriga markaasi ay ka baxaan kagana baxaan mid markaas nolosha deegaankooda ay ku kala sugan yihiin ay dhibaato markaasi kala duwan ay soo gaaraan dhegeystayaal waxay hadda qaramada midoobey sheegaysaa in ay takaalin weyn ay ka qaadan karto wax waliba kusoo foo wax waliba soo food saaro ee dadka barakacyaasha ah dadka qaxootyada ah iyo sidoo kale caruurta in ay markaasi daryeel xoogan loo heli karo ama sidoo kale loo sameyn karo dhegeystayaal xildhibaan dabcan waa xiriirka ah markaas dhinacyada kala duwan ee bulshooyinka iyo hay-adaha ay samaysteen ee la xoojiyo oo ay tiro markaasi abaabulka tabarucadya kala duwan ay markaas u sameynayaan oo bulshada sidii markaas looga qabtinayo baahiyada kala duwan dhanka fariinta markaasi loo adeegsanayo ee gaaban dhegeysta tirada dhimashada ee dabcan duufaanta tribal waa batsirai ayaa sii kordhaysa iyadoo markaas ugu yaraan sagaashan laba qof oo la sheegay inay ku dhinteen in ka badan ilaa iyo boqol iyo laba iyo toban kun boqol qofna ay markaasi saameeyeen oo ay ku jiraan ku dhowaad ilaa iyo koob iyo lixdan kun shan boqol oo barakacyaal ah sida markaas laga socotay hay-adda qaramada midoobey maareynta musiibooyinka ee dowladda in ka badan ilaa iyo todoba iyo toban kun oo guri ayaa markaasi ama burburay waxaa dad dad dabcan daadkuna qaaday in ka badan ilaa iyo laba kun oo fasal ayaa sidoo kale low dhwaa dhaawaco kala duwan ama dhibaato kala duwan ay soo gaartay burburka qeyb markaasi ka ah waxaana marka waxyaalo soo gaadhay ilaa iyo konton iyo sagaal xurumood oo caafimaad ah tirooyinka waxay markaas u badan tahay in ay sii socdaan inta ay isbedelayaan ama ah macluumaadka badan uu sii kordhaya dhegeystayaal sida warbixinta qaramada midoobey ee ku saareyso kaga hadlaysa halkan ay dalada ku saareyso waxaana markaas ay ku leedahay oo in markaas la helaa gurmad dhammaystiran oo wax looga qaban karo dadka marakaska ah sidoo kale si ay saameynta wadamada dariska la ah ay markaas aysan u dareemin ama sidoo kale wadamada ay dabcan culeysada qaar aysan loo dareemin ayna ka dulqaado wadankaasi dhibaatada taagan dhegeystayaal sida warbixinta ku maqleyseen tirada markaasi ee dhimashada duufaanta trobicoly ayaa sii kordhay ilaa iyo waxay gaartay sagaashan laba qof oo la sheegay inainay markaasi dhinteen in ka badan ilaa iyo kun iyo laba boqol waa kun waa boqol iyo laba iyo toban kun waa boqol laba iyo toban kun iyo boqol qof ayaa markaasi saameeyeen oo ay ku jiraan ku dhawaad ilaa koob iyo kun waa koob iyo lixdan shan boqol waa koob iyo lixdan kun iyo shan boqol oo barakacyaal ah sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobey maareynta musiibooyinka ee dowladda inka badan ilaa iyo koob iyo toban kun waa toddoba iyo toban kun oo guri ayaa ama burburay burburayna burburkaasna dad qaatay inka badan ilaa iyo laba kun oo fasal ayaa sidoo kale la dhaawacay ama sidoo kale culeyso fara badan ay soo gaareen oo burbureen waxayna markaasi waayeen waxyaala markaasi fara badan oo sidoo kale dabcan waxaa adkaatay xarumihii iyo sidoo kale meelihii markaasi laga gelayay wadamada kale ee yurubta qofka dabcan qofka caafimaadka qabo caafimaadka tirooyinka waxay markaas u badan tahay inay sii socdaan inay isla dabcan isbedelaan marka macluumaad badan ay ama la helo dhegeystayaal arrimahaasi saaka diirada ku saara inaan kaga hadlaanaa goorna waxmaqad wadankaasi nigeria kadibna soomaaliyana usoo laabanayna si markaas qodob dood ama qob su-aal ah markaas aan uga soo dhex saarno dhegeysta haddana dhegta itaag waa tahay dhegeystayaal dowladda nigeria ayaa dhowaan bilowday qorshaha ka jawaabista xaaladaha bini-aadinimada ee sanadkan labada kun laba iyo labaatanka ee waqooyiga bari nigeria qorshahan oo faahfaahsan ayaa madnaanta markaas la siiyey ee raadinaysa ama noqonaya marka mid ay ku raadinayaan lacag gaaraysa ilaa iyo hal dhibic hal bilyan si loo bixiyo gargaarka iyo weliba adeegyada muhiimka oo la siinayo ilaa dad gaaraya shan dhibic shan milyan oo qof oo ay markaasi saameeyeen dabcan mashaqada waqooyiga bari ee wadankaasi nigeria ka dhacday waxaa isku waxaa dabcan isku xirka dowladda iyo weliba hay-adaha qaramada midoobey iyo weliba howlgalayaasha ururada aan dowliga ahayn ee markaasi ka arrinsan dhibaatada marxaladda sida loogu heli karo loogana bici karo colaada ka jirta gobolka borno adamawa iyo yobo waxay markaas horseeday dhibaato bini-aadanimo oo naxdin leh iyadoo ee haweenka iyo weliba gabdhaha ay si xaddaaf ah ay usammarkaas u saameeyeen qiyaasi sideed dhibic afar milyan oo qof ayaa guud ahaan u badan gargaarka bini-aadanimada sanadka in ka badan ilaa laba dhibic laba milyan oo qof ayaa barakacay kuwaasoo maalin weliba wajahaya khataro ku wajahan caafimaadkooda sugnaanshaha cuntada iyo weliba badbaadada labada kun koob iyo labaatanka bulshada arrimaha gargaarka waa bulshooyinka arrimaha gargaarka iyo weliba banaadinimada iyo weliba kuwa howlwadanada ayaa caawiyey ku dhowaad ilaa iyo shan milyan oo qof iyadoo hal dhibic sideed milyan oo qofna ay heleen adeegyo dabcan ilaalin muhiim ah ilaa iyo hal dhibic saddex milyanna ay ka fadaysteen taageerada markaas dhanka nafaqeynta dhegeystayaal oo ay cad uga deyrinayaan xaalada wadankaasi nigeria waxaa markaas la sheegaya wadankaasi inuu qeyb markaas khani ka yahay laakiin inkastoo haddana xuleysyo fara badan iyo weliba jahwareer dhanka siyaasadda ay ka taagan tahay weliba xagjirnimo ay halkaas ay ka taagan tahay haddana qaramada midoobe wax leedahay waxaa markaasi loo raadina lacag gaaraysa hal dhibic hal bilyan lacagta dollarka maraykanka taasiyo oo markaas la doonaya in lagu kabo laguna dhiso adamawa borno iyo sidoo kale meelaha culeysyada ay ka jiraan dhegeystayaal si aysan gaadmo kale markaas oga dhicin oo marxaladda wadankaasi looga gudbo iyadoo marxalaan ay dhegeystayaal aada ula daala dhacaysay arrimaha markaasi deymaha ee wadamada kale markaasi ku leeyihiin haddana wadanka markaasi nigeria waxaa ma jira dad aada u baahan oo gargaar markaasi biniaadinimo u baahan kuwaas oo iskugu jira noocyo kala duwan hadday tahay rag dumar iyo sidoo kale caruur markaas iyo weliba hooyooyinka kuwaasoo la sheegaya in ay haweenka iyo weliba gabdhaha yar ee si xad dhaaf ah markaas ay u saameeyeen dhibaatada halkaasi ka jirta ee borno iyo adamawa iyo yobo waa yobe dhegeystayaal sida hay-adda qaramada midoobe ka sheegayso dowladda nigeria waxay markaasi sheegtay in qorshaha ka jawaabista xaaladaha biniaadanimada ee labada kun labaatanka ay markaasi cid weliba ay saameysay weliba qaarada afrika ee aada u saameysay laakiin waxay hay-adda qaramada marka sheegaysaa in xaaladeeda ka jawaabista xaaladaha biniaadanimada labada kun labaatanka waqooyi bari dalka kenya waa raalli hadal wadanka nigeria waxay markaasi sheegaysaa waqooyiga bari ee nigeria waxay markaasi sheegaysaa in qorso hanaansan degsan ee faahfaahinta markaas mudnaanta laga siinayo in loo raadiyo taasoo sheegtay in lacagaada tiro badan ay ku baxayso kadib markii wasaaradda maaliyadda ee wadankaasi ay sheegtay in loo baahan yahay arrimaha markaas aada u tiro aada markaas u tiro badan oo lacag gaaraysa hal dhibic hal bilyan lacagta dolarka maraykanka ah dhegeystayaal welstar f m codka gobolka waqooyi bara dhegeysanaysaan dhegeysana barnaamijka xadaadinaha yuusuf baakad arrimaha gargaarka biniadamada qaxootiyada ayaa dhegeysanaysaan dhegeysan waxyaalaha markaas wadamada caalamka ee ka qoreen hay-adaha qaramada midoobey ayaa isha markaasi marinaya dhegeystayaal kadibna wadanka soomaaliya uu kusoo noqonaya iyo weliba wadanka kenya iyo sidoo kale etoobiya diiradda saaka ku barnaamijka kuda ku saari doonaa dhegeystayaal iyadoo markaas ay sheegaya dad aad u tiro badan ay markaas gargaar biniaadinimo u baahan yihiin si deg deg ah afghanistan iyadoo markaasi laga jawaabayo baraf ba-an oo markaas halkaasi ka daayay ama sidoo kale ka dhacay degmada dadangman ee gobolka kunar lixdii februaayo maamulka caafimaadka deegaanka ee markaasi weheliyana u n ta iyo markaasi howlgalayaasha ayay markaasi geeyeen laba kooxood oo caafimaad oo guurguura si ay markaas daryeel caafimaad ay u fidiyaan bulshada deegaanada ee shaqaalaha gurmadka iyo weliba samadi bixinta ilaa iyo toddoba iyo toban qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen baraf oo xoogan oo markaas aada halkaas uga dhacayo iyo duufaan tiro badan intaa markaasi ka badana waxaa markaasi layahay waxay markaasi go-aan ay ka qaadanaysaa qaramada midoobey si ay qaramada midoobey in markaas howlgalladeeda kala duwan waxay sidoo kale siinayaan lacaga cadaan ah iyo agabyo cunno ahayn xirmooyin hoy iyo weliba dhar deeran oo markaas ku dhawaad ilaa iyo laba kun oo qof ay sameeyeen dabcan ay sameeyeen roobkii ay saameeyeen roobabkii barafkii dhowaan ee gobolada markaasi waa kunaar nanqadaar iyo weliba nakhamaan ay ka dhaceen dhegeysaa sida warbixinta qaramada midoobey ku sheegayso dhanka kale jawaabaha biniaadanimada ayaa sii socotay ilaa iyo lixdan kun oo qof oo helayaan gargaar cunto ama lacag cadaan ah iyo weliba agab gargaar ah oo ay markaasi kula baxsan maraykanka ay kala baxsan dhowr gobol ee sida baqdis baqdis balkh iyo jawzan sar albowl iyo weliba samakhan kunaar bakhsan bakhlan kandahar faryab iyo weliba dakhdaar iyo weliba gobolka kunduuz ee dalka inta u dhexeysa toddobada ilaa isdeeda februaayo qorshaha jawaabi caynta baniaadanimada ee afghanistan labada kun laba labaatanka oo markaasi lagu eegsadanayo in ka badan ilaa iyo labaatan iyo laba milyan oo gargaar ah ayaa markaas u baahan shan waa afar dhibic afar milyan oo waxayna markaas maalgelinayaan maalgeliyeen ilaa iyo sagaal boqolkiiba sagaal iyo toban milyan oo lacagta dool waa afar boqol sagaal iyo toban milyan ee lacagta doolarka maraykanka dhammaadkii labada kun kob iyo labaatankii boqol iyo siddeetan hay-adood ayaa oo markaas samafal ah oo heer markaasi qaran iyo kuwa markaas caalami ah ayaa gaaray ilaa iyo sagaal iyo toban dhibic lix milyan oo qof ah boqol soddon saddex boqol sagaashan toddobo ka mid ah degmooyinka afar boqol iyo hal ee afghanistan ah oo wata wata nooca ka mid ah gargaarka biniaadanimada talada markaas dadka la gaaray ee markaasi la gaaray ayaa ahayd ama uu yahay markaas u badan tahay ilaa iyo toddoba iyo tobanka dhibic todoba milyan oo markaasi qof ah markii ugu horreey la beegsaday sababtoo oh ka hor markaas u kacaa rubicii uu markaas ugu dambeeyay ilaa iyo labada kun koob iyo tobankii insha allah sida markaas waa dabcan labada kun waa labada kun koob iyo labaatankii ayuu markaas ku dartay insha allah sida ay warbixintii kasoo saartay ilaa iyo labada kun koob iyo labaatanka waqtigeedan iminka sanadkan la gaaray warbixintii ugu dambeysay oo markaas mid ka mid ah sarkaalka ugu sare ee wadanka afghanistan uu ku sheegay in ay marxalada kala duwan ay ku gaarayso wuxuu leeyahy halkan insha allah waqtigii labada kun laba labaatankii waan kasoo gudubnay laakiin sanadkan labada kun laba labaatanka waxaan rajeynaynaa in waxyaalo fara badan aan ku tilaabsan doono sidoo kalen aan gargaar gaarsiin doono sida uu qoraal markaas kusoo sheegay deeqsinimada ah ayaa markaas ku sheegay inay tahay mid markaas loo baahaya biniaadankana uu ka socdo kuna dirsan ama uu ku dirso noloshiisa ilaa iyo hal waa hal waa hal dhibic toddoba bilyan iyadoo markaasi loo marayna qorshaha rajaawiciista afghanistan ee labada kun laba labaatanka ayay ahayd laakiin iminkan sarakac xogan oo ku imaaday weliba culisyo fara badan ayaa sare ugu kacday intii u dhexaysay ilaa iyo laba iyo saddex februaayo in ka badan boqol labaatan iyo saddex kun oo qoys ayaa heleen markaasi gargaar cunno iyo toban gobol oo dalka markaasi barwaan kabistan takhdaar bakistan bakhlan samkhan dabcan serbol jawzan bakhlan iyo lukhmaan malkhamaan dhegiisal kalmo lacageed ayaa sidoo kale la siiyey oo ku dhowaad ilaa sideed kun oo qoys oo ku nool sideeda dabcan sideeda gobol kuwaasoo sheegay inay markaasi aada u elduran yihiin oo sidoo kale aysan awoodi karin nolol maalmeedkooda باقسطان قدوس isamaqaan iyo jawzan faybraab iyo naqamaha nangaxaar ayaa markaas mud muddadaasi dhowr boqol oo qof oo qoys ah markaasi ku kala nool magaalooyinka kabul bakistan nakhamaan kandahar iyo zabul ayaa helay agab cuno markaas ahayn iyo weliba gargaar kale oo ay markaas ku jiraan xirmooyinka hoyga deg dega ah dhegeysan iyo weliba teendhooyin boostayaal iyo weliba dhar diran oo iyo biyo iyo weliba fayadhowr xoogan iyo weliba agab nadaafadeed sidoo kalena sida lacagta cadaanka ah oo markaas loogu talagalay dayactirka hoygeeda qiimahintan dhegeysan baahida ayaa dabcan baahida aada u sii weyn ayaa sii kordhaysa sii badanaysa iyadoo qaramada midoobey markaas iminkan ay aada uga cagajiideyso dhibaatada mar waliba wadamada aada u tiro badan ay kusoo noqnoqonayaan kuwaasoo sheegay in feejignaan iyo waliba iskuday fara badan aysan sameyneynin haddii markaas qaramada midoobey iyada markaas ay ka gaabinayso kaalinteeda xoogan oo markaas u mareyso laamo kala duwan waxaa adkaanaysaa in ay keli dadka ay ku shaqeeyaan aragada laakiin haddii markaasi qaramada midoobey shaqaalaheeda iyo waliba kuwa markaasi u helan in ay ka wada shaqeeyaan ka wada dadaalaan sidii markaasi xal loogu heli lahaa looguna imaan lahaa dabcan taageerada ku filan in ay helaan dhegeyste qaramada midoobey waxay sheegaysaa in markaas tiro gaaraysa hal dhibic toddoba milyan lacagta dolarka maraykanka ah in markaas waxqabadkeeda aysan fudleen oo u baahan tahay in markaasi loo helo dhankiisa waddadii hanaanka ay mari lahayd adeega markaasi teendhooyinka bustayaalka iyo weliba waxyaalaan oo kale ayaa markaasi u baahan yihin dadka iyadoo qaramada midoobey qeybta unisef oo meel waliba ay joogto kuna sheegaysa in caruur xoogan ay ku dhinteen wadanka afghanistan laakiin waa dabcan waa wadanka ay ku sheegeen in waa wadanka afghanistan caruur aada u tiro badan inay waxyaalo fara badan ay kasoo gaarto weliba baahi taasi keentana in u baahan yihiin in iskuullaha dib loogu celiyo horaan ayaa afghanistan waxaa markaas sheegtay in culeysyo fara badan ay ka haysato dhanka dhegeystayaal waxbarashada kuwaasoo iminkan la leeyahay in ay markaas doonayaan inay soo ragaal celiyaan sidoo kalena waxbarashada waxay ka qabtaan qaramada midoobe waxay kaalinteeda markaas doonaysa inay ka geliso dhanka biyaha feedhoorka agabka nadaafada sidoo kalena sida markaas lacag cadaan ah loogu talagelilaha daacatirka hoyga qiimeynta biyaha waa sii socotaa dhegeystayaal ilaa iyo sanadkan labada kun iyo waa sanadka sanadkan labada kun iyo laba iyo labaatanka sii dhamaashadiisa afar iyo labaatan dhibic afar milyan oo qof ayaa markaasi ku nool afghanistan inka badan oo markaasi kala bar ah tirada guud ee dadweynaha waxay markaas u badan yihiin gargaar bini aadinimo dhegeystayaal sida warbixinta qeybteeda ugu dambe ay ku sheegayso dhegeystayaal iminkan koonfur africa dhegeysta dabayaaqadii janaayo ee dabcan duufaanta kuleylaha ee anah waxay markaasi dabaylo robab culus iyo weliba burburbo iyo weliba khasaare nafeed ay ka gaarsiisay qeybo ka mid ah madagaskar mozambique malawi zimbabwe mid kamid ah dhegeys mid kasta oo kamid ah dalalka ay sida aadka markaas u saameysay qaramada midoobey iyo weliba waa howlwadanada biniaadanimada ayaa markaasi kor markaas ku qaadaya jawaabta iyadoo taageeraya cadaalada gargaarka iyo waliba dowla dabcan dowladdu horumarka ay ka dhalatay sida hay-adda qaramada midoobey ku sheegtay warbixinteeda laakiin halkan waxay markaasi ka soo hadlaysa ama ka- ka- ka quusanayaan dhibaatada ay duufaanadu ay wataan ama ay ku dhufato dabeelada qaar ay kasoo gaarto dhanka ee- oo ga- gacanka dhanka ama sidoo kale dhanka ka imaato badda ee koonfur africa waxaana markaasi ku dhufata arrimaha markaasi masiriga ee Mosa- waa madagaskar iyo sidoo kale mozambique malawi iyo zimbabwe mid kasta mid kasta oo ka mid ah dalalka eh, sida aadka markaas u saameeyey qaramada midoobey iyo weliba howlgalo oo howlwadanada biniaadamnimada ah kor u qaaday jawaabta iyagoo markaas taageeraya dadaalada markaas gargaarka ay dowladdu markaas horumar ay ku gaartay dhegeystayaal Waa sida warbixinta qaramada midoobey ku sheegaysee madagaska maamulka ururada biniaadamnimada iyo weliba kuwa gaarka ah loo leeyahay ayaa markaas abaabulay qaraar dadka ku beeray dabcan ku barakacay cafataadaha tani waxay markaasi ka mid tahay lacag cadaan ah cunno biyo nadaafad iyo weliba agab caafimaad iyo sidoo kale adeegyada markaas caafimaadka ilaalinta iyo weliba maareynta kemkamka ah oo dabcan kemi- oo dabcan maareynta ka- kem- kamka ee goobaha barakacan dhammaan sida ay wareesh ay qaramada midoobey ku sheegayso wax- wax wax qaqabashada ama wax waa wax qaqaba- qaqabadyadu waxay markaasi xooga saarayaan xaar- dabcan yareynta khatarta ku cudurka safarka covid sagaal iyo toban hortigiisa marka loo eego korarka markaasi ay gubin karto ama laga soo qa- sheegi karo ee, dhabay aan ta- dabcan aan- aan- in markaas aan tarmin tan iyo markii bilowgii sanadkan ee, sanadkii labada kun iyo koob iyo labaatanka iyo markaasi sheegay in culeys fara badan ama sidoo kale culeysyo kala duwan ay wadamadaasi dareemayaan laakiin janaayo aakhirkeeda dabyaaqadeeda ayay markaasi heshay moses dabcan waa mosambique ee dowladaha waxay markaasi samaysteen howlgallo gu- oo dabcan gu- oo goobid ah iyo weliba samate bixin waxayna markaasi bixisay ah, bixisay gaargaar wada howl- wadana howlwadanayaashu bini-aadanimada waxay markaasi qaybiyeen sahayda muhiimka ah waxayna gaareen shaqaale qalin dhegeystayaal keyga degdeg ah hore oo markaas lagu sii diyaariyay gobolada dhegeysanay dhibaatadu ay saameysay waxayna taageero siiyeen hoyga degdeg ah ama hoyga degdega ah iyo weliba xarumaha hoyga ee sahayda caafimaadka ee lagu daabulayo ilaa iyo boqol oo kun oo qof oo muddo ah laba bilood ayaa waxaa markaas cadays dabcan cadaysay saddex gobol oo ay sida weyn markaas u saameeyeen saameyn xoogan ugu keentanaya waxaa markaasi jira teendhooyin daawooyin iyo weliba qalab agab kale lagu talagalay shaqaalaha bulshada namduula oo agab markaasi ee, waxbarashadu lagu talagalay ilaa iyo laba iyo kun sideed boqol oo caruur ah ayaa markaasi la- markaasi laga qeybgeliyey halka howlwadanada faydhowrka iyo weliba nasashada ay keeneen xirmooyin markaasi nadaafada iyo weliba musuqmaadaba musuqlaha in markaas meeshuu ka baxo oo kaga baxo taas u gaayo qof markaasi ku xiran ilaahay dabcan oo qof markaasi ku xiran dadka hay-adaha qaramada midoobey iyo weliba hay-adaha ay dowladda markaas iskaashadeen ee koonfurta africa mozambique iyo sidoo kale wadamo aada u tiro badan dhegeysta sida warbixinta qaramada midoobey ee saaka diiranta ku saareysa kaga hadlayso dhegeystayaal warbixinta waxay markaasi sheegaysaa in ay waxyaalo fara badan sida waddanka malawi waxa- waxaa gargaar markaasi ka- ee ka qaybiya ama dowladda iyo weliba hay-adaha gargaarka ka siisa ama ka gaarsiiya dadkiisa dhibaatada xoogan ee kasoo gaarto ay ku jiraan qeybo gurya gar- dabcan guryo gargaar cunto iyo weliba agab cunno ahayn si ay markaasi noloshooda u maareeyaan ama sidoo kale wax ula qabtaan dhegeystayaal arrimahaasi ayaan saaka barnaamijka diirada ku saaraynaa kaga hadlaynaa bal maxaa haddaba gobolka eh, dabcan waqooyiga dalka kenya iyo soomaaliya dhibaatada ee markaasi kusoo badanaysa oo geeska africa ayaa waxaa markaasi laleeyahay qaabkee markaasi u haboon oo wax markaasi looga bedeli karaa noloshooda sidoo kale mugdiga ku jiraan looga saari karaa dhegeystayaal iyadoo markaasi aan buuq dhibaato iyo hay-ad aan markaasi laiskugu xiran dhegeyste sida warbixinta saaka ay ku maqlayseen qaramada midoobey ee saaka ku bilan wadanka soomaaliya wadanka etoobiya wadanka kenya iyadoo markaasi culeysadana ay aada dadka markaas u dareemayaan oo weliba abaaruhu ay markaas doonka u dambeysay ay aada ugu dhufatay kuwaasoo dadka ay culeysadooda ay markaas iminkan qaadila iyo sidoo kale xamilla yihiin wadamada markaas ay ka codsadeen dhegeysa afar dhibic afar milyan oo lacagta markaas wax ka qabashada abaaruhu saameynta sidii markaas dadka ay u helaan nolol markaas aada u degan soo nolol markaas noloshooda ay ku maarin karaan kuna gaafin karaan dhegeysal arrimahaas ayaa saaka dirada ku saarayna haddaba sidee markaas mugdigan dhibaatadan abaaruhu gobolka qoybari weliba gobolaha soomaalida markaas ay degto sidii markaas loogu heli karaa dhegeystaan xaalad degan deganaansho ka buuxdo oo sidoo kale qof waliba kaalintiisa libaantiisa uu ka qaaba- liba- laba- libaantiisa uu ka qaadan karo sidii dhammaan qoysas aada u tiro badan ilaa iyo inta markaasi xaaladooda markaas laga soo afjirayo qaramada midoobe maqlayseen ilaa iyo afar dhibic afar bilyan oo lacagta doolarka maraykanka ayaa markaasi laga yaabaa in ay gasho ama wax ka qabashada ee markaasi ah, sanadkan gudihiisa labada kun iyo weliba ah, laba iyo labaatanka Eh, saddex waa wadan oo markaas ilaa iyo shan dhibic shan milyan oo carur ah ee markaas la filaya inay nafaqa xumo ba-aan ay markaas soo wajahdo sa- sanadkan eh, ilaa in ka badan ilaa iyo hal dhibic lix milyan oo qofna ah ahni waxay markaas haystaan nafaqa xumo ba-aan qoysaska waxay markaas qaadanayaan tilaabooyinka quus ay si ay markaas u noolaadaan iyadoo markaas loo ma- ay dabcan iyada markaas loo marayo hanaanka qaabka markaas u degsan hay-adda qaramada midoobay waxay markaas aada iskaga fogeysa hay-adda ama sidoo kale culaysa kaga imanayaan iyadoo markaas dhextaalka bartamaha ay dhegeystayaal ay sanadkan loo baahan yahay in ay ah, dabcan loo helo qaanuunka ay markaasi wax looga kaafin karo ma loo heli karo abaarta hadda jirta waxay markaasi daba socotay saddex xilli roobaad roobaad ah oo liita inta udhexeysa laba iyo tobanka ilaa iyo afar iyo tobanka oo oo qof ayaa hadda markaasi wajahayaan xeerar sare oo cunto yari ay markaasi biyo la-aan ee guud ahaan etoobiya soomaaliya kenya ay ka jirto dhegeystayaal sida warbixinta qaramada midoobey ee saaka halkan daha kaga rogtay da- dhegeystayaal beelaha markaasi culeysyada daran ee adeegyada aasaasiga ah ayaa hore markaas loogu sheegay inay weli markaas ay ka taagan tahay socdilka eh, markaas inay qayb ka tahay ilaa iyo laba boqol koob iyo labaatan kun oo qof ayaa markaasi ku barakacay abaarta ka jirta soomaaliya oo keliya ah haddii markaasi ka baran dhibaatada abaaraha oo ay halkaasi garsan yihiin dadka shaqaalinaha waa sida dadka markaasi muruqmaalintada kuwa xama- xamaalinayay kuwa markaas xafiisyada ku sugnaa haddii markaasi saa u kala baqayaan ama sidaa loo kala cararayo waa sidee markaas nolosha ka daran mid markaasi macluul iyo xoogan ama baraka xoogan ee markaasi soo wajahayso ama dadka qof ku dhufanayso abaartu ayaa markaasi keenaysa dhegeysa wax waliba oo qofka markaasi nabadguurka uu ku dhaqaaqo dhegeystayaal waxaa hay-adda qaramada midoobe mar ee badan ay kaga hadashay in haddii markaasi dadka ay dhibaatada markaas ay kusii ziyaado ama dhibaatada markaas ay kusii bado weliba dhanka abaaruhu dhanka weliba roobabka waxaa markaasi adiga haboon in markaas aad ku dagaasho aad marka ku dadaasho qaybta markaas nabadguurka in aad markaas geedaha aad xaalufinin taasoo oo sheegayso in ay qayb markaasi weyn ay dhuxusha ay kaga dubtaan ama qayb ay ka tahay waxaa jira cawaaqib xumin oo soo wajahaysa haweenka iyo weliba caruurta oo ay markaasi ku jiraan khatarta is- sii kordhaysa ee xadgudubka ka sulaysan jinsiga ka faa'iidaysiga galmada weliba xuquuqda xadgudubka iyo weliba carqaladaynta ma ah, dabcan maariin een, eh, dabcan waa qalabaynta eh, xalka markaas caruurta lagu heli karo soomaaliya ilaa iyo lix iyo toban kun oo caruur ah ayaa markaas laga daaweeyay nafaqa xumo ba-an tobanaan kunna ay markaas heleen gargaarka hoyga weliba agabka aan cunto lahayn gudaha kenya u n ta iyo weliba hay-adaha aan dowliga ahayn ee markaas ka howlgala ama la howlgala ee waxay markaas ge- waxay markaasi ka- waxay gee- waxay qaadeen oo in ka badan ilaa iyo laba boqol oo kun oo gargaar ah tan iyo weliba markii ee, ee la bilaabay codsiga ee, flash 20 waa flash 2021 December waa September taasoo wax waliba markaasi xogtada lagu soo qabanay lagu soo aroonayay in kastoo loo baahnaa in tiro aad u badan markaas ay sii kashanaysa hay-adda qaramada midoobey laakiin waxay tani waa mid markaasi furfurashada ama staat ah dhegeystayaal oo wax looga qabanaya dadka dhibaatada ah iyadoo markaas iminkan qorsho xoogan ee qaab istiraatiijiyadeed ah loo diyaarinayo sidii hanaanka baahida kala duwan ee markaas looga baxayo dhegeystayaal arrimahaasi ayaan dhegeystayaasha qaadka telefoonada markaas ugu furaya si ay qoob- qodobka dooda ay uga qayb qaataan iyadoo tiro markaas aad maqlayso lix iyo toban kun ah, iyo weliba laba boqol toddobaatan iyo kow qof markaasi macluul dhibaato iyo gaajo ay dareemayaan dadka markaasi kenya iskugu jira kuwa etoobiya iyo weliba sidoo kale kuwa soomaaliya ayaa markaas iskugu jiraan dhegeystayaal warbixinta qaramada midoobey ee soo koobtay kagana hadashay sanadkan ee markaasi ee labada kun laba iyo labaatanka waxaana markaas lasoo saaray dhegeystayaal warbixinta ee labada kun iyo laba iyo labaatanka maalin sabti ah oo halkaasoo la sheegay in ay waa dabcan kusii kordhayso dhibaatada sii wajahayso weliba carqaladeynta xoogan ee baahida markaasi ka taagan wadanka soomaaliya guud ahaan kenya iyo etoobiya haddaba sidee markaasi baahidan iyo xaaladahan markaasi looga looga bixi karaa loola heli karaa ee- ee dabcan in la gaarsiiyo dadka dhibaatooyinka ah, haysato in ay kaga baxaan loona he- helo ama la gaarsiiyo cunno biyo daryeel caafimaad weliba hoy iyo gargaar dadka oo markaas la sheegay in ay keliya markaasi ku noolaan karin xoolaha balse hadda waxaa markaasi qaramada midoob ay sheegaysaa waxaalihii dalagyadii beerihii markaasi dadka tibcan jireen in sidoo kale ay mar iminkan ay ku adkaatay iyo sidoo kale aysan sii tibcan karin sanadkan ay qaramada midoob sheegtay in lacag aad u tiro badan ay dalbanayso oo amaah lacag gaaraysa afar dhibic afar bilyan oo lacagta gargaarkan markaas nafbadbaadinta iyo weliba ilaalinta in ka badan ilaa iyo sagaal iyo labaatan milyan oo qof oo ku nool etoobiya kenya soomaaliya labada kun iyo labaatanka waxaa markaas ugu baaqeen deeqbixiyaasha inay markaas maalgelin xoogan ay markaasi sameeyaan oo si wax looga qaban lahaa loona daboon lahaa baahida markaasi gobolada dabcan waa gobolada qaar ee markaasi aadka ugu daran haddaba wadanka soomaaliya maxeelaha markaas ugu daran sida baay iyo bakool waxaa sidoo kale ka mid ah wadamada dabcan ismaamulada sida markaasi jubbaland iyo sidoo kale qeybo ka mid ah puntland inta markaas iska qabta mudug halka sidoo kalena galmudug ee iyadana markaasi dhibaatada ay la mid tahay dhegeysil arrimahaasi ayaan saaka kaga hadlaynaa iyadoo dabcan dowladaha iminkan looga baahan yaha lacag gaaraysa afar dhibic afar bilyan lacagta dollarka maraykanka si wax looga qabto kuwa markaasi wadamada kenya iyo sidoo kale soomaaliya iyo etoobiya si ay xaaladaha markaas ay kaga qabtaan haddaba sida markaas laiskugu kallama markaas hadaaliso kenya markaad fiiriso dhabcan culaysada ay ayaga dareemayaan waxaa ka mid a dhegeysal gobolka waqooyi bari oo ayada markaas ayagana aad ay markaas ugu jahwareersan yihiin horaan ayay ahayd markii madaxweynaha dalka uhuru kenyatta ee dhegeysal uu lacag aad u tiro badan deeq markaas uu bixiyay ilaa iyo laba milyan laba bilyan oo lacagta dalkani kenya si wax looga qabto dadka abaaruhu ay aad ku saameeyeen laakiin lacagtaas la sheegay inaysan dadka qaar aysan gaarin sidoo kalena ay markaasi lacagaha jeebka ay ku kala shubteen dadkii markaasi loo igmaday kaas oo qayladhaan xoogan ay ka direen dadka markaasi reer guuraaga dadka ay biyo la-aantu iyo cuno la-aanta iyo daaq la-aanta ay xoolahooda markaasi aada uga saameeyeen dhegeystayaal caqabadahaasi ayaa taagan halka etoobiya iyadana sidoo kale qeybo qaar markaas aan la gelila ayaa dagaalo xoogan ka jiraan soomaaliya sidoo kale iyadana dagaalo ayaa markaasi ka jiraan meelo qaar ayaa la sheegaya in ciid dabcan kuwa markaasi samafalayaasha ah ee hay-adaha qaramada midoobe ka socdaan ee sidoo kale ku adkaanaysa in halkaasi ay galaan dhegeystayaal si ay nafsadooda halin ama sidoo kale aysan haligin dhegeystayaal eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qeybaha iminkan dhegeystayaasha fursad u siinaya bal sidii markaasi mugdigan iyo dhibaatadan markaasi qaaradda afrika iyo weli sidoo kale uga bixi karto mugdiyadan faraha badan weliba lacagahan faraha badan ay markaas looga doonayo in ay kaga gudbaan cimilada markaad fiiriso qaramada midoobe cop waa cop twenty six waxay markaasi sheegaysaa waa qeybta markaas cimilada in ay markaasi baaxadda iyo weliba nabaad guurkii geedihii markaasi aada u yaraadeen taasi keentana ay markaasi aada u yaraato dhanka markaasi biyihii iyo weliba roobabkii markaasi loo baahnaa waqtigooda xitaa dib kaga soo dhacay halka qaarna markaas kaga soo hormareen sanadkii aynu soo dhaafnay labada kun kob labaatankii dhegeystayaal horaanteeda ayaa markaasi waa labada kun waa labada kun kob labaatankii dabayaaqadeedii ayaa markaasi roobda ay bisha laba tobnaad halka bishan ay sanadkan ageysay labada kun laba labaatanka bishiisii koowaad ee janaayo ee markaasi qeybihiis hore ayagana markaasi roobo xoogan oo lagu dirsaday ay ka da-een laakiin aad bay u yartahay qeybo qaar ayaa markaasi ka day taasi keenaysa in dadka qaar ay xoolahooda ay la dhuntaan ama la tagaan hadda halka sida magaalooyinka kale ay la imaadaan dhegeystayaal gobolka qoy bari ayaa culeyskaasi dareemaya isla sidoo kale kuwa etoobiya ayaa ayagana markaasi dareemaya kuwa soomaaliya haba sheegin dhegeystayaal xaalada aad u adag ayaa markaasi laga soo tabinaya laga soo sheegaya in ay dad aad u tiro badan xoolada xeelooyin tiro badan ay markaasi ka dhinteen meeshana markaas ay kaga soo baxeen ayagoo gacmo maran dhegeystayaal weliba nafsadooda khatar geshay halka sidoo kale aad maqlaysaan bay bakool oo markaasi bakool waxaa la sheegay dad qaar hooyo iyo caruurteeda markaasi macluul xoogan haysato oo ay markaasi nafta oo keli ay ku jiraan waa dadka qaar halka dhaqaar dad qaar keli dadna markaas ay u dhinteen waxaa taasi dabcan sababaysay ama keentay xoolihii markaasi ay ka xoolihii markaasi ka dhinteen ama ay la guureen dib markaasi magaalada ay usoo noqdeen wayna adkaanaysaa in qofku markaasi baadiyaha markaasi ku soo barbaaray howlo fara badan ku qaban jiray in markaas uu hadana la qabsada magaalada ama magaalka uu soo galo dhegeystayaal haddaba qaramada midoobe waxay sheegaysaa in arrinta markaas baahideeda la doonaya in la daboolo sidii markaasi loo helo taageero xoogan oo wax looga qaban karo wax lagu dabooli karo arrimaha markaasi biniaadamnimada iyo gargaarka markaas u baahan ee iminkana ay ka dalbanayaan wadamada markaasi european union iyo sidoo kale lacagta ay ka dalbanayaan maraykanka lacagtaas oo qiyaasta lagu sheegay ilaa iyo afar dhibic afar milyan oo lacagta dollarka maraykanka dhegeystayaal qaadka telefoonada eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal bal sidee markaas iminkan gaashaanka loogu daruuri karaa sidoo kalena waxba markaas wax walba loogu qaban karaa iyadoo markaasi hal dabcan gacan ama laga dhigi karo wadamada markaasi geeska africa sida wadanka soomaaliya iyo kenya iyo sidoo kale etoobiya dadka markaasi ku wada noolna ayaa markaasi dad isfahmayeen halle ay yihiin sidee xaaladooda markaasi lagu shaafin karaa loogana badbaadi karaa arrimaha begeystayaal biniaadamada dadka qaxootiyada ee iminkan aadka isha loogu hayo dadka weliba dhibaatada abaaruhu kasoo gaarteen xoolahooda ka dhinteen dhegeysta see dareemayaan walaal asalaamu calaykum soo dhowow
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakatu salaad cabdiraxmaan waan ku salaamaya saaxib
waan ku salaamay yuusuf bagseta shukran waan kaa qaaday
waan ku salaamay subax wanaagsan subax la mid ah
Eh, haddaan u gudagalo mhm
horta niyo waxa waaye arrimaha jira waa arrimo aada u badan oo maaragta isku xirxiran mhm
mid haddee waxa waaye mid mataqaana rabaani ahoo maaragta abaarahaaniyo ka mid xagga alle ka imaadeen oo maaragta ilaahay maaragta dadka ka dulqaadi karo sax
midda labaadna haddee waa mid bini-aadinkaanitu gacantiisu ku kasbanayo oo maaragtay dee dagaalo iyo mashquul iyo dhibaato fara badan maaragtay ay afrika ka taagan mhm
midda saddexaad waxa waaye maaragtay maamul xumo ka jirta waddankan afrikaankan gebigiisaba mhm
waxaan kasoo qabta oo kale maaragtay waxaa jirta maamul maaragtay dadkii inay maaragtay muskiga mashquulsan yihiin mhm maaragtay sidee maaragtay kirsi iyo kursi ku heshaa oo dadkiiba maaragtay aan la danaynaynin mhm
waxaa jirta hataa dadkii wixii dawladda u qoondaysay maaragtay ee xagga abaaraha hataa maaragtay inay maamul xumo ka jirto mhm
waxaad aragtaa maaragtay dadkii sidii loo qoray oo maaragtay la yidhi maaragtay dad baa sidii intii loo qoray la yidhi mataqaana habaankii maaragtay waxba gargaar baa loo sameyn oo mhm la-aankan wax kasoo baxay haba jiraate si dadkii loo qoray waxba ay kasoo baxin mhm
Eh, waxaa kaloo jirta xagga soomaaliya markaan fiirino mhm
doorashada iskiga maqleysan yihiin oo dadkiina waxbaa gaajo u dhimanaya mhm
marka waxa waaye maamul xumadaas farax badan baa jirta marka sidii maaragtay sidii maaragtay arrintaaneeto wax looga gaaro aada anta aad iyo aad
marka teleefonkan hadiga go-ay marka insha allahu Afwan.
kolley waxa waaye maamul xumaa jirta marka iyo wixii maaragtay ilaahay maaragtay dadka dadka u qaado karnaa aada u mahadsan tahay salaad cabdiraxmaan iyo dhegeystayaal dhegeystadaasi oo barnaamijka markaasi inoo daafiray arrimaha gargaarka biniaadamada iyo qaxootiyada oo markaasi xaaladaha markaas aan ku eegeynay saaka geeska africa ee wadanka wadanka etoobiya wadanka kenya soomaaliya abaaruhu markaas aada iminkana iga sii darayso sidoo kalena leeyahay muddooyin ah dabcan robab xoogan kama dayin oo dadka maxay markaas il la ilduruufsan yihiin oo dhibaatada xoolihii markaasi ka dhammaadeen dhammaantood halka qaar in yar oo keliya lasoo har- ay u soo hardhay ay markaas dib ula soo noqdeen dhegeystayaal magaalooyinka taasoo sheegayeen iminkan inay isqabilna yihiin qaramada midoobe waxay markaasi dalbanaysaa iminkan lacag aada u tiro badan ay gaaraysa afar dhibic afar bilyan oo gargaar ah oo markaasi la doonaya in naf markaasi badbaadin ah loogu sameeyo iyo weliba ilaalin in ka badan ilaa iyo dad gaaraya sagaal iyo labaatan milyan oo qof ay ku nool etoobiya kenya iyo soomaaliya ee labada kun iyo laba iyo labaatanka daba dhegeysanay sanadkan intuusan dhammaanin waxay markaasi baaqan ay markaasi ay doonayaan inay eh, deeqbixiyaasha inay wax kaga qabtaan oo sidoo kale kaga falceliyaan dhibaatada iyo marxaladda markaasi taagan sidii jawaabo deg deg ah loogu heli lahaa loona kaafin lahaa dhibaatada dadka qaxu- dabcan qaxooti ahaan lagu tilmaami karin laakiin ay yihiin dad qaxooti ah oo sidoo kale aansan haysanin taageero xoogan dhegeystayaal meelaha aada u tiro badan ayaa markaasi lasoo sheegaya sida qaramada midoobey ay ku sheegayso in abaartu ay aada ugu sii badatay oo xulayso fara badana ay dadka dareemayaan qaarna markaasi iminkan aysan xamili karin lacagtaas ayay sheegtay in ilaa iyo sanadkan gudihiisa wax looga qaban karo waana lacag aada u tiro badan ilaa iyo sagaal iyo labaatan milyan oo qofna markaas la doonayo in lagu eh, looga baahi dabcan looga qabtiro dhibaatada iyo baahiyada kala duwan ay qabaan dhegeysta waa tahay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeystaneysaan dhegeystayaal warkii aad soo dhegeysateen ee tobankii baraqanimo xamdi gurey iyo sidoo kale mawliid maxamed shuure iyo dhammaantiin aad baad umahadsantihiin sida quruxda badan aad u dhegeysanaysaan oona- oona la socotaan idaacadda star f m barnaamijka gabagabaysan soo garan nimaa gargaarka biniaadnimada ee qaxootiyada dhegeystayaal sidaa xitaa wararka aad ku maqlaysaan dhegeystan waxaa aad markaas loogu dayrinaya dhibaatada markaasi ka taagan wadanka soomaaliya iyo weliba sidoo kale qeybo ka mid ah etoobiya iyo sidoo kale wadankani kenya qeybo ka mid ah ayaa markaas aad la il daran dhibaatada markaas abaaruhu weliba ugu sii daran dadka markaas xoololaqatada ee gobolka waqooyi bari iyo kuwa markaas oomanaha asalka iyo sidoo kale goobaha eh, kala duwan ee markaas warbixinta qaramada midoobe soo saartay wadanka soomaaliya waxaana sidoo kale diiradda ku saartay kaga hadashay dhanka galmudug sidoo kalena ee xuduudda markaasi ay dhanka kale ee puntland dhegeystayaal iyo sidoo kale koonf- eh, koonfurta eh, waa dhanka bay bakool iyo sidoo kale waa koonfurta waa koonfurta dhegeystayaale iyo sidoo kale waxaa ka mid ah meelaha markaas warbixinta ay qaramada midoobey ku sheegtay eh, jubbada ama jubbaland qeybaheeda kala duwan dhegeystayaal in ay markaas dhibaato xoogan ay ka haysato hadda waxaa markaas loo raadinayaa qaabka ee markaas istaraatiijiyada loola imaan karo sidoo kale lagu haqabtiri karo baahiyada markaas kala duwan ee sanad weliba markaas soo ifbaxdo ama sidoo kale soo baxdo iyadoo loo raadinayo qaab kale ama hanaan kale kala duwan ee loo raadin karo sidii xaaladaha wadanka markaasi wadamada kala duwan ee geeska africa lagu heri karo baahidana sidoo kale looga saari karo tiro badan oo lacag oo markaasi ay qaramada midoobay sheegayso gargaar ah in markaasi dadka nafafka ah dadkan ee lagu naf badbaadiyo ama lagu naf badbaadiyo ayaga markaasi xoolihii inta yarada usoo hartay ayaa imika lacag gaaraysa afar dhibic afar bilyan oo dad- oo dal- lacagta dal- lacagta maraykanka lagu sheegay in wax looga qaban karo inkastoo lacagtaasi xitaa qaramada midoobay ay siluugsan tahay ay sheegayso inay aada ugu yartahay saddex- saddexdaasi wadan oo sidoo kale aysan kaafin karin baahiyada markaasi kala duwan oo eh, ay ka mid tahay in markaasi ay helaan in dib markaasi loogu celiyo goobahoodii kala duwanaa hoyna markaasi loo dhiso eh, sidoo kalena ay u helaan biyo nadiif ah oo markaasi mid qaba iyo sidoo kale dadka caruurta aada u yar oo la sheegaya iyaga in macluul ay markaasi aada u hayso nafaqana ay u baahan yihiin sidoo kalena raashin ay markaasi iyagana la gaarsiiye dadka ah, xoola dhaqatada dadka markaasi abaaruhu ee aad ku asaameeyeen ee dadka markaasi kulaalka faraha badan ee aad ku dareemayaan sidii markaasi loo oon bixin lahaa ama loo oon saari lahaa dhegeystayaal sida qaramada midoobey ay ku sheegayso waxaa hadda sidoo kale soo hadal qaaday wadamada eh, geeska africa etoobiya oo ayadana la sheegaya in qeybo ka mid ah markaasi la- sahaydii ay taalo eh, dabcan caasimada etoobiya laakiin ayn la geli karin goobo eh, waa dabcan goobo gaar ah taasoo sheegtay in ay bad- dabcan ay aada uga cabsi qabto shaqaalaha ay howlgallada markaasi kala duwan ay ka sameynayo ama sidoo kale meelaha fogfog markaasi gaaraya in culeysyo kala duwan ay kala kulmaan inkastoo qaramada midoobey horaan ay sheegtay qaramada ee qeybta un ocha ay sheegtay in dad aada u tiro badan ay uga dhammaadeen kadib weerara kala duwan oo gaadmo ah lagu soo qaaday iyo weliba eh, gabaaridii markaasi xamuulka ee rashiinka waday ama raashiinka siday oo loogu talagalay in dadka ay gaarsiiyaan kuwaasoo la sheegay in dhexda loo galay kadibna la daadsaday oo sidoo kale dab qaar xitaa la qabsiiyey baabuurtii raashinka siday dhegeysta qaybta markaasi canfarta iyo weliba qaybta markaasi soomaalida ay degto ay dhageysa kilalka dhegeysa soomaalida ay degto ayaa meelaha markaas ugu badan qeybaha kala duwan iyo weliba waqooyiga tigre ayaa ka mid ah dhegeysa meelaha ee imikan loo bahay in gargaar wax loo qabto looguna badbaadiyo dhegeystayaal isra dalka kenya waxaa ka mid ah meelaha faraha badan ee da- waqooyiga dalkani kenya ee wajeer countiga wa- ee wajeer marsabit dhegeystayaal isiolo iyo sidoo kale wajeer mandera gaarisa ayaa ka mid ah iyo sidoo kale qeybo ka mid ah turkana oo ay markaasi ay aad u- samburu iyo weliba aad u dareemayaan culeysyada ee markaasi in wax loo qabto waxaana markaasi sheegaysa lacagtaas in loo kala qoondeyn doono ama sidoo kale loo kala maareyn doono saddexdaasi wadan imikan ay soo sheegtay si markaasi looga jawaab celiyo ama sidoo kale looga fal celiyo dhibaatada markaasi geeska afrika haysato iyo weliba abaarta imikan ay tahay iyadoo markaasi dadka qaar ee cimilada ay sheegayaan inay aad u- ugu aaneynayaan dhanka climate changeka dhegeystayaal ee dhibaato u ku imaaday taasoo oo dibdho xoogan ay kasoo gaartay muddooyinka ugu dambeysay oo ee qaramada midoobey ku sheegayso haddaba waa la iska- dabcan waxay markaasi doonayaan in ay shirka eh, kala duwan ay ka ay yeeshaan waxaana markaasi shirka eh, qaramada midoobey ay iska ay- ay ku ay doonayaan inay ku- eh, dabcan qaramada midoobey doonayaan in ay ku fiiriyaan dhibaatada iyo waliba xalka loo heli doono qaramada midoobey qaybta markaasi hay-adaas ee, u qaabilsan qaxootiyada ee, adduunka uncr waxay markaasi kulamo kala duwan ay markaasi la yeelanaysaa saraakiisha ugu sarsare ee wadanka soomaaliya halka sidoo kale dhigooda qaarka kalena ay kala yeelan doonaan wadanka kenya halka kuwa kalena markaas ay fiirin doonaan eh, wadanka etoobiya waxaana markaasi kale hay-adaha kala duwan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda markaasi qeybta markaas u qaabilsan u n ocha iyo hay-adda markaas cunada adduunka w f b oo imika markaas iyaga la doonaya in dirdirgelin xoogan ay sameeyaan halka sidoo kale meesha ka mareen hay-adda markaas oo u doodo ama u ololeyso caruurta unicef ay sheegaysa in ayagana caruurteeda ay dhibaato xoogan ay kasoo gaartay haddii hooyadii iyo aabihii dhibaato ay markaasi helaan ama ay haleelayaan waxay leeyihin carruurta ayaa anagana markaas inoogu daran oo markaasi nafaqo la ildaran sida warbixinta qaar ay ku sheegayso waxaana markaasi la doonayaa in markaasi loo kala harin sidii markaasi lacagta ay kusoo aruuri lahayd sidoo kale loo heli lahaa si sanadkan gudihiisa wax loogu qabto loona kaafiyo baahiyada faraha badan inkastoo laakiin lacagtaasi ay yar tahay sida qaar ay ku sheegayso laakiin haddii markaasi hanaankii la rabay istaraatiijiyada loo maro in markaas hubaal ah ay cid weliba markaas ay gaari karto dhegeystayaal wadamada geeska afrika etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya iyo kenya kuwaasoo imikan markaasi aada ula daaladhacsan sidoo kalena la kufayaan nolosha ciriiriga ah dhegeystayaal oo ay noloshii waxyaalahi markaas ay ku tiirsanayaan dhegeystayaal ay muddooyinkii ugu dambeysay ee dhulka la simeeyey abaartii xoogineeda wadanka markaas ama wadamadaasi geeska afrika ay ka dhacday dhegeyste haddaba dhegeysta waxaa markaasi doonaysaa in qaybo markaasi kala duwan istaraatiijig ah lacagtaasi la doonaya in lagu kala maareeyo qaybta markaasi hoyga biyaha caafimaadka iyo sidoo kale waxaa kamid ah qaybta markaasi nafaqada iyo weliba in markaasi guriyeen iyo cele markaasi loogu daro meelaha kala duwan ee dadka iyo abaaruhu ee aad ku sameeyeen weliba sida loo kala daran yahay ee gobolada qaar ayaa haddana markaasi loo kala qaadi doonaa si gobol weliba markaasi u helaan oo ay raashiin ku filan markaasi loo gaarsiiyo dhammaan guud ahaan dabcan geeska africa etoobiya soomaaliya kenya sidii markaasi ama sida markaas warbixinta qodobada qodobada kala duwan ay kusoo saartay waxaana markaasi loo kala jeeynaya ilaa iyo qodobo dhowr ah oo markaasi sheegaysa hay-adda qaramada midoobay in ay xalkeeda loo heli karo sidoo kale loo maareyn karo waxaana markaasi howlwadanada ay sheegayaan in ay ka baaradegitaankeeda ay soo bilaabatay labada kun koob iyo labaatankii dabayaaqadeedii ilaa i sanadka labada kun iyo laba iyo labaatanka iyadoo markaasi dadka waa wadamada barwaaqa sooranka ay ku sheegeen ka codsanayeen lacag gaaraysa afar dhibic afar milyan oo gargaar ah nafadbaadan ah iyo weliba ilaalin inka badan ilaa iyo sagaal iyo labaatan milyan oo qof oo ku kulnool etoobiya kenya soomaaliya labada kun laba labaatanka markaasi dil lagu gaarsiiyo dhegeystayaal waa tira markaasi aada u badan oo markaasi qof weliba la doonaya in lacagtaasi wax laga gaarsiiyo ama sidoo kale lacagtaasi qandaraaska ama sidoo kale mashaariic kala duwan loogu kala fudi sidii qof weliba markaasi oga macaashi laha ama sidoo kale uga heli laha ama uga faaideysan lahaa sagaal labaatankaasi milyan oo qof lacagtana ay tahay afar dhibic afar milyan oo gargaar ah oo markaasi howl dadka gargaarka biniaadanimada bixiya ay looga soo qaado dhegeystayaal haddaba laakiin inta markaasi gargaarka ay qaramada midoobay aysan bixinin ama sidoo kale aysan sameynin haddaba maxaa markaasi la gudboon oo tilaabada markaasi oo habboon la qaadi kara maxay tahay oo la doonayo in cid waliba markaasi isaga nafsadiisa ama shaksiyadiisa oo markaas iskaga jawaab celin kara ama sidoo kale jawaab degdeg kaga bixin karo arrimaha markaasi qaramada midoobay ay doonayso in lacagtaasi ay bixiso waa qofka shaksiga asaga oo markaasi baahiyada uu ku dabeeli karo haddaba iyada markaasi nabad guurka ama geedaha dabcan guritaankooda markaas aada usoo badatay hadda markaasi lagu aaneynaya in ay markaasi dhirti waxyaalaha qaar ay hoos udhax xoogan uu ku imaado roobabkii ilaa qaramada midoobey warbixin ay soo saartay ku sheegay ilaa iyo laba iyo toban bilood inay dadka markaasi roob aysan helin oo ku filan haddii markaasi laga soo tago gobolada qaar oo roob yaro xoogan aan sidaa u badnayn ay ka da-een dhegeystayaal armaas iyo barnaamijka dhegeystayaal saaka dirinta ku saaran kaga hadlaynin adigana waad ku mahadsan tahay sida qurux badan aad u dhegeysanaysa salaad cabdiraxmaan oo barnaamijka qofka u horreeyay ka qayb qaatana waan uga mahad celinaya dhegeystayaal goorrow barnaamijka waxaa maqli doontaa madasha haddii ay bahraale kana dhegeystayaal celin iyo sidoo kale faaduma ee dhegeystayaal adigana waad ku mahadsan tahay sidaa quruxda badan dhegta ugu raaricinaysa tan iyo markuu barnaamijka hawada soo galay dhegeystayaal halkan ayaa mar waliba wehel ku nahay adigana waan ku baahanay anigana anagana waad noo baahan tahay marna mawjada iska bedelin iska weecinin si wararkii barnaamijyadaasaan ku dhaafin dhegeystayaal qodobo dhowr ah ayaa markaasi barnaamijka saaka diiradda ku saaray inagoo markaasi kasoo kala xiganayne hay-adaha kala duwan sida hay-adda socdaalka adduunka i o m ta hay-adda u n ocha hay-adda sidoo kale qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiyada ee u n c r hay-adda caafimaadka w h o inkastoo laakiin hay-adda qaramada midoobe caafimaadka ayna qodobo aan kasoo qaadanin laakiin hal qodobo wax la xasaasiya halkaa ku qornaa laakiin waan waqtiga owgiisa ayaa inoo saamixi waayay dhegeystayaal halka sidoo kalena qaramada midoobe ee qaybta markaasi hay-adda colnada adduunka w f b iyo weliba hayada u n ocha ay isla kaashada warbixin dheer kaga diyaariyeen dhibaatada iyo weliba culeysyada faraha badan ay haysato geeska africa iyo sida markaas loo maarin laha qodobkii markaas maanta diirada ku saareynay halka qaybta dambana markaas kasoo gashay hay-ada u qaabilsan caruurta unicef oo iyadana markaas le caruurta ayaa anigana igu daran oo caruurta ayaa markaas badbaadinteeda qaybteeda iyo weliba aan doonaya in akaalinteeda ka qaadsa dhegeystayaal dadka weliba abaartu arrimaha saameysa dhegeystayaal hay-adda markaasi faw ayadana warbixinteeda ayaa markaasi qayb ka ahayd inkastoo laakiin qodob yar oo kooban ay qayb kaga soo gashay ayaa ayadana markaas lagu dardargelinayay qaybta markaasi sanduuqa lacagaha adduunka ama lacagaha raalli ahdo sanduuqa lacagaha markaasi soomaaliya ayaa isagana qeyb markaasi ka ahaa dhegeysa laakiin qodob markaasi xoogan ah xasaasi ah ayaa halkan markaasi ku hoos joognaa isagana oo markaasi dhibaatada culaysyada habka qoontada markaasi loo baahan yahay inay kaalin kaga qaab kaga qeyb qaadato marka laga soo tago etoobiya iyo soomaali etoobiya iyo kenya lakaalinta iyo weliba diiwaanka markaasi xoogan ay kasoo geli karto taageerada ay weliba lacaga aada u tiro badan in qoondada ay qaadan karaysa ayaa markaasi muujinaysa sida qaabka jadwalka loo dejiyay dhegeystayaal iyadoo markaasi u badan meelaha abaartu iyo weliba saameynta xoogan ay kasoo gaartay wadanka soomaaliya in ay qayb ka tahay dhegeysta barnaamijka waxay markaasi arrimaha gargaarka biniadinimada inla socodsin anigu ah yuusuf bakad dhegeysanad inaad ku mahadsan tahay waxaynu ballan haddii ee bahraale ka nood maalinta barito dhegeystayaal biidni illaahi tacaala arrimaha xaaladda dalka inta ka hor waxay niga tahay sidaasi nabadgelyo shukran shakuuran wa shukran jaziilan dhegeystayaal marnaha iska badani mawjada idaacadda star f m oo codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal mahadsanidin faadimo iyo madasha u diyaar garooba dhegeystayaal